waa ta idaacadda star f m codso gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan dhegeystayaal subax wanaagsan oray suuban meelababa joogtaan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta wargeysyada waxyaalaha markaasi qoraan waxyaalaha ugu weyn subax waliba star f m aad ka dhegeystaan wargeysyada kale haddee daily nation the standard ayaa dhegeysataan dhegeystayaal wargeyska hore aan soo qabta dhegeystayaal wargeyska the the daily nation wuxuu halkan saa ka qorayaa wuxuu halkan wargeyska qorayaa saa ka dhegeysta raan lahaade arrimaha ku saabsan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa uu dabcan ku sugnaa dhankaasi bartamaha dalka waxauna shalay mar uu daahfurayay dams biixireenka dabcan uu dhankaasi kerinyaga wuxuu sheegay inay isaga markaasi ka warsugaan hanaanka iyo halkuu markaasi u jihayn doono ama doonayo markaas inuu u jihaysiiyo sida wargeyska bogiisa tobnaad iyo wargeyska bogiisa afraad wargeyska destan the daily nation uu ku qoraysaa ka ah wargeyska wuxuu halkan saaka faahfaahin macluumaad fara badan oo kaga qoraya kagana hadlayaa qorshaha markaas uu ka leeyahay bartamaha dalka wuxuu leeyahay dabcan nex iyo pool waa dabcan doorashada soo socta doorashada markaas wadanka wuxuu leeyahay dabcan waxyaalo fara badan iyo weliba hadalheyn fara badan ayaa ka taagan dhanka siyaasadda hadalheynteeda laakiin wuxuu ku booriyay dadka mount kenya in ay ka dhowrsugaan ama ka warsugaan halka iyo isaga markaas meelaha uu la damacsan yahay ama meelaha uu doonaya uu u qorsheynayo inay ka dhowrsugaan wuxuu leeyahay xitaa markaasi in ay tahay xitaa tusaale usoo qaatay meesha ugu sare ee wadanka ee hogaaminta dabcan ee madaxtooyada sida uu ku sheegaya isaga wargeyska the standard waxaana tani markaasi muujinaysaa rajada markaasi iyadoo halkaasi uu ku tilmaamay inay tahay halka khaniga ay ku tahay codbixinta aysan markaasi shaki iyo walaac fara badan aysan ka qabin ama walaac fara badan aysan ka qabin sida wargeyska uu ku qoraa bogiisa tobnaad waxauna wargeyska uu halkan leeyahay dabcan iyadoo dal halkaas ay ka taagnayd arrimo fara badan iyo murun fara badan ay ka taaganayd iyo weliba kusoo noqoshada hadalhaynta waa hadalka faraha badan ee dhinacyada faraha badan ay taabanaysa bartamaha dalka iyo shakhsiga ay ayaga markaasi taabanayaan doonayaan in uu qofka hogaanka u qaban karo ama hogaanka uu ugu dhiibi karo madaxweyne uhuru kenyatta wuxuuna sheegayaa in ay anaga markaas isaga ay ka warsugaan ama aniga aada iga warsugtaan sidaa wargeyska uu qoray saaka waxaa tani uu wargeyska leeyahay waxay rajo gelinaysaa kala socnaanshihii iyo si kala fogaanshihii ay ka qabeen iyadoo halkaasi laakiin loolan culus uu kala dhexeeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga waxaana dhinacyada kala duwan ay kala wataan dabcan taageerayaashooda iyo sidoo kale xildhibaano qaar oo markaasi taabacsan dhinacyada kala duwan halka qaar ay taabacsan yihiin madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka madax xisbiga o d m raila omolo odinga laakiin dhanka kale waxaa sidoo kale taageersan asxaabta kale iyo khulafada kale asxaabtiisa ah madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto laakiin iminka rajo xoogan ayuu markaasi geliyey sidoo kalena markaasi ka warsugaan mar uu ku sugnaa kishungu dhankaasi countiga kerinyaga maalintii shaleeto safar markaasi madaxweynaha dhanka mareykanka ku maqnaa uu kusoo laabtay dhegeysta sida wargeyska bogiisa tobnaad wargeyska the standard usaaka markaas uu qoraya dhegeystayaal wargeyska dabcan wuxuu halkan qorayaa bogiisa lixaad wargeyska the daily nation wuxuu halkan faahfaahinka ka bixinaya isagana shalay kulan markaasi ka dhacay countiga mombasa halkaasi ay kulamo kala duwan ku yeelanayeen dadka markaasi xeebta iyo sidoo kale kuwa waqooyiga dalka ama waqooyi bari dalka kasoo jeeda countiyada gaarisa tanariva wajeer sielo sidoo kale kilifi lamu dabcan xeebta dhammaan halkaasi ay kulan kaga qabteen iyadoo kulankaasi dabcan laiskugu yeray dadka xilka kala duwan doonayaan inay ka qabtaan haday tahay governor ama governor haday tahay haday tahay dabcan senator m c a women rep dhammaan halkaasi kulan markaasi hogaamiyashooda dhammaan cid waliba markaasi dananaysa ku qabteen madaxweyne ku-xigeenka dalka wuxuu sheegay in markaasi waxyaalaha dhibaatada kicin kara ama dhibaato u keeni kara xisbiga u d a in markaas ay kaga fogaan hadalkaas uu ka jeediyey xeebta shalay uu ku sugnaa iyadoo shan maalmood uu ku qaatay dhankaasi xeebta uu ku marayo socdaal owlalihiisa siyaasadda uga gol leeyahay sida wargeyska bogiisa liixaad uu ku qorayo wuxuu halka markaasi dabcan ku shukaansanaya ama sidoo kale ku xudxudanaya hogaamiyaasha halkaas laga soo doorto xeebta iyo sidoo kale iyo dhalinyarada iyo dadka markaasi murumaaratada kuwaasiyo markaasi ololihiisa iyo qorshihiisa siyaasadda uu kaga dhaadhicinayo madaxweynaha dabcan waa madaxweyne ku-xigeenka dalka weli murto wuxuu asaga markaasi kadoonayaa inuu ka dhidhiyo go-aankiisa markaasi madaxtinimada isagoo sheegay in ballanqaadyada waxyaalaha markaasi ay yihiin mid markaasi u degsan una qoran doonaya inuu markaasi ka mira dhaliyo wakhtiga markii la gaaray sanada labada kun labay labaatanka halka ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga shalay uu ku sena dhankaasi maua iyo laari halkaasi dabcan hogaamiyaasha iyo asxaabtiisa dabcan siyaasadda ay kula socdeen sida gobanaha countiga tarkanithi krayti mrungi iyo sidoo kale gobanaha countiga mombasa ali xasan joho iyo weliba ku-xigeyno govanro ah ayaa halkaasi kula socdeen iyo koox markaasi xildhibaan ah oo dhanka markaasi siyaasadda ku helinaya raila odinga raila odinga u muuqdo mid markaasi rajo xoogan ka qabo dabcan bartimaha dalka isagoo sheegana in uu markaasi doonayo in waxyaalaha xoogan ay ka haysato uu xal u heli doono waxauu sheegay in meero dhibaatada ka haysata oo kaga hadlay dhanka qaadka ama jaadka dhegeystayaal uu sheegay in suuq loogu radin doono xalla loogu heli doono loona suuq geyn doono meelaha markaasi macquulgal ah muddooyinka u dambeysay meeru suuqeeda dabcan wuu u dansanaa qaadka kadib markii dowladda federaalk soomaaliya ay xayirtay qaadka halkaasi la geen jiray dhegeysta laakiin ballanqaadyo xoogan uu sameyna ballan oga qaaday sheegay in haddii loo doorto ilaa qaadka xoogan uu doonaya in uu wax kaga qabto countiga meeru uu dib usoo celin doono sida wargeyska boggiisa shanaad uu ku qorayo raila odinga ayaa kulamo asagana kala duwan la qaadanaya meelaha kala duwan iyo weliba asxaabtiisa siyaasadda ay markaasi kudhiirdabcan ku dhiirigelinayaan in uu mar walba tego inta markaasi soo hartay laakiin weli markaasi dowladda ah ama sidoo kale baarlamaanka lakala fasixin iyadoo sidoo kalena wasaaradaha caafimaadka aada uga digayaan isku soo baxyada kala duwan ee kooxa markaasi siyaasiyiinta ay markaasi iskugu imaanayaan markaa fiirso dhegeystayaal kulankii shalay ee dadka iskugu soo baxay halkan waxaa markaasi sida wargeyska bogiis afraad uu ku qorayo kulamo dad aada u tiro badan iskugu soo baxeen meel fagaaro ah oo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta uu halkaasi kulan kula qabanaya sidoo kalena ku daafuraya abixireen oo markaasi lagu talagalay dhankaasi kishungu ee countiga markaasi kerinyaga sida wargeyska uu qorayo dad aada u tiro badan iskugu soo baxeen halka intuu ku sugnaa xeebta ah madaxweyne ku-xigeenka asagana dad aada u tiro badan iskugu soo baxeen isla sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka ololihiisa siyaasadda asagana intuu markaas ololaha ku jiray dad aada u tiro badan ay iskugu soo baxeen halkaasi ay dhammaan iskugu imaanayeen dhammaantood waxaana tani markaasi looga digaya dhibaatada iyo waxaalaha markaasi kaga dhalan karo siyaasadda iyadoo madaxweynaha dalka qudhiisa uu mar hore kaga digay in isku soo baxyada ay dhibaato iyo waxyaala kale horseedi karto iyo cudurka inuu covid sagaaltan uu sii fado laakiin tani dabcan u muuqata in ay dadka iska indhatireen sidoo kalena meesha ka saareen cudurka safamarka covid sagaali toban horaan ay ahayd markii madaxa xisbiga a n c musalem mudavadi uu sheegay in madaxweynaha uu ka codsanayo in meesha uu ka qaado kana saaro arrimaha markaasi bandowga oo markaasi loo cuskaday dhibaatada iyo weliba dhibaato uu ku keeni karo dabcan waa cudurka safamarka covid sagaali toban uu sheegay in uu kenyaanka u doonayo in nimankan xal ama wakhti ay u helaan sidii nolosha dib ay ugu soo nooleyn lahaayeen ama u kobcin lahaayeen sida asaga uu ku sheegaya musalem mudavadi waana codsi madaxweynaha markaasi uu diray laakiin kulamada siyaasadeed ayaa markaas wargeysyada aada uga hadlayeen dhinacyada kala duwan markaa fiiriso sida wargeyska the standard iyo wargeyska the daily nation iyadoo halkan faahfaahin macluumaadkeeda kaga bixinaya qorshaha iyo weliba sida wax sare loogu qaadin lahaa iyo ololahooda siyaasadda ay shacabka imikan u muujinayaan sidoo kalena ay ku wareegayaan kountida kala duwan ismaamulada kala duwan wadanka uu ka kooban yahay oo sidoo kale madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore dalka raila odinga madax xisbiga o d m ay markaas doonayaan in ay markaas ololahooda siyaasadda gooni iskaga wataan laakiin waxaa markaasi ay habooneen sida markaasi qaar ka mid ah dhanka siyaasadda kuwa ka faalloodo ay sheegayaan ay leeyihiin in wakhtigeeda ay ku habooneed kadib markii baarlamaanka lakala fasaxmo lakala diro laakiin iyadoo baarlamaankii lakala diran ayaa iminkan dabcan wargeysku leeyahay sida markaas wargeysku garfeynayo ama wargeeska aada uga hadlayo kuna dheeraanayo leeyahay in ay markaasi ololahooda siyaasadda ee durbe ay bilawd ay ka bilaabeen guud ahaan wadanka wargeyska halkan sidoo kale wuxuu qoraya wasaaradda ayaa markaasi xirtay goobaha markaasi dabcan macluumeed ama goobaha markaasi imtixaanada lagu sixi jiray iyadoo markaasi la sheegay in afartan markaas lagu markaas keliya lagu soo koobay waxay tani sare u qaadaysaa nambarada markaasi kuwa u hanqaltaagaya ama sidoo kale kuwa markaasi musharaxa ah kuwa markaasi candidateska ah kenya national examination council neg waxay markaas hoos u dhigtay nambarada dadka markaasi centerka gudaha markaas usoo gelaya ama gudaha markaas imtixaanadooda ku saxaya waxaana sheegtay sidoo kale kuwa markaas ayagana waa iskuulada hoose dhexe primariga loo yaqaano inay ayagana hoosdhig ama xoog oo dhan ama hoosdhigu xoogan ay ku keeni doonto waxay markaas leedahay k c p e number waxaa hoos loogu dhigay ilaa iyo sideed iyo labaatan kun afar boqol lixdan iyo toddoba sanadkii hore waxaana markaasi sanadkan ay markaas sanag ay noqonaysaa sideed iyo labaatan kun saddex boqol labaatan iyo sagaal iyadoo horaan ay ahayd sideed iyo labaatan kun afar boqol lixdan iyo toddobo xarumaha dhexe ee markaas imtixaanada goobta la geeyo halka iskuullada sare dhexe waxay ahayd toban kun afar boqol soddon iyo toddobo iskuuladaas k c skda imtixaanada goobaha markaas la dhigi jiray waxay ahayd toban kun afar boqol soddon iyo toddobo halka iminka laga dhigay afar kun waa tabcan waa toban kun afar kun waa toban kun afar boqol saddex iyo toban xarumood dhexe ee markaasi lagu keedin doono halkaasina laga sii qaadi doono sida markaas wasaaradda ku sheegtay iyadoo taasi u cuskatay in lagu khafiifina laguna dhibi doono meelaha markaasi aan munaasabkeen habbooneyn hal meelna la iskugu gen doono dhegeystayaal wargeeska bogiisa sagaalaad halkan sidoo kale wuxuu ku qorayaa dilkii gabadhii orodyahanka aheyd ee markaas orodada dheer markaas kaga qaybgeli jirtay dilkeeda iyadoo waalidiinteeda iyo qoyskeeda markaas imikan ay ka codsanayaan in ay qeybaheeda markaasi kala duwan ama waxyaalaha ay leedahay in markaas dowladda ay si aad ah u ilaaliso waa waxyaalaha markaasi hanti ay u leedahay qoyska ayaa sheegay in halka gabadha markaasi ay dhulkeeda iyo weliba howlaheeda dahabkeeda iyo sidoo kale lacagteeda malaayiinka ah in markaasi u xifdiso una ilaaliso kagana ilaaliso dadkii markaasi burcadka dhibaatada u geeyey una geystay inkastoo loosoo qabtay ibrahim rotij oo markaasi ah qofka muhim muhiimka ah dilka markaasi looga shekeysan yahay inkastoo ciidamada booliska ay baaritaana wadaan waa labada qofoos ee markaasi xiriirka ama sirta markaasi u dhexeysay laakiin weli waxaa markaasi ay dalbanayaan cadaalad inay waalidiintaasi u helaan gabadhooda dilka loo geystay sida xun markaasi loola kacay waqtiga u dambeysana ay la socotay ibrahim rotij sida wargeyska saaka uu qoray wargeyska the daily nation wargeyska sidoo kale halkan wuxuu qorayaa iyadoo markaasi kumanaan muslimiin ah ay markaasi mawliidka ay ka qeyb qaadanayaan dhalashadiisa rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu caleyhi dhalashadiisa sida wargeyska uu qoraya saaka waxaa markaasi ka kala dhaceen qeybo kala duwan sida waqooyiga dalka ama waqooyi bari dalka ay sidoo kale nairobi mombasa meelaha ugu badan halkaas ay aada kugu soo baxeen ayagoo markaasi qadarinayaan dhalashada rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu caleyh waxaana markaas isku soo baxyadooda ay markaasi tusaysa halkan keliya ma ahaan dhegeystayaal ilaa dunida ay markaasi kaga xusayaan meel walba ay joogaan sida markaas wargeyska saakuu qorayo qeybtiisa wargeyska wuxuu leeyahay waxay markaasi cadameeyaan ama weyneeyaan dhalashada rasuulka waa muslimiinta ayuu markaas ula jeedaa sida uu ku qoray wargeyska eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan meel walbaa joogtaanna subax wanaagsan ayaan leeyahay si wacan oo wanaagsan ayaa dhammaantiin kusoo wada kacdeen si wacan ayaa markaasi howlihiina u kala wadataan dhegeystayaal wargeyska markaad fiiriso qeybtiisa bogiisa toddobaad halkan waxaa markaasi ka socotaa sidoo kalena qayb ka mid ah ayaa waxauu wargeyska leeyahay dadka qaar ayaa diidan in markaasi ay qaataan kaararka codbixinta ama voter registration horaan ay wasaar dabcan ay sheegtay guddiga u qaabilsan doorashooyinka xuduudaha i e b c in markaas waqti kale aysan kusii kordhin karin ama ku dari karin sababo la xiriira dhanka dhaqaalaha laakiin iminkan dadka qaar markii la fiiriyo bartamaha dalka votas ayaa markaas diidan inay markaas arrimahan sii wadaan iyadoo dadkana aada loogu boorinaya inay qaataan iyadoo markaas bartamaha aad ayaa loogu xisaabtamaya ilaa afar boqol sagaashan iyo kow kun sagaal boqol lixdan iyo sideed new voters ayaa markaas laga rajeynaya in targetka la gaaro laakiin aada ayay markaas uga yartahay sida markaas guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c ay soo shaacisay laakiin hoos udhac hoogan ayaa ku imaaday sida wargeyska uu ku qorayo wargeyska waxauu sidoo kale faahfaahinaya macluumaad kaga bixinaya in boqolkiiba markii isku celis ahaan loo sameeyey shan iyo toban dhibic shan dadka markaas ay ka qeyb qaateen targetkana uu hoos dhac xoogan uu ku imaaday waa raankii ama weygii labaad ayuu marayaa iyadoo ay markaasi ay ku markaasi ku boorinayaan siyaasiyiinta iyo dadka markaas waxgaradka ah inay markaa dadka kaga dhaadhiciyaan inay qaataan laakiin kawntida markaa fiiriso bartamaha dalka hoos udhac xoogan ayaa laga dareemayaa meelaha markaasi aadka iminkan registrationka looga qaatay bartamaha dalka waxaa kamid ah nyeri waxaa markaas la sheegaya inay qaateen shan kun saddex boqol sideetan waa shan kun saddex boqol sideetan meelaha kuwa iska iska diiwaangelay iyadoo markaasi la doonaya in ay halkaasi tahay ilaa iyo boqol afartan iyo sagaal kun boqolkiiba toddoba ayaa laleeyahay muranga waa toddoba kun sagaal boqol sideetan iyo shan new voters iyadoo halka laga rabay in boqol sagaashan iyo laba kun kiambu waxaa la rabay waxaa markaasi isdiiwaangelisay shan iyo toban kun afartan iyo afar iyadoo saddex boqol konton iyo afar qof oo markaasi la rabay in ay iska diiwaangeliyaan kenyaga waxaa la rabay lix kun boqol iyo sideed new voters ayaa iska diiwaangeliyey laakiin waxaa markaasi la rabay inay iska diiwaangeliyaan boqol afar iyo toban kun yandarua waxaa markaas ka diiwaangelisay afar kun sagaal boqol sideetan iyo shan meelaha markaas dowladda ay doonaysa ama dabcan meelaha markaas ku kala xisaabtamayaan mise ku galabalsamayaan dadka weliba siyaasiyiinta kuwa madaxtooyada u tartamaya sida raila odinga iyo ruto laakiin dadka weli dabcan kuma qanacsano sidoo kalena waxay u muuqataa kuwa markaas ku daalay arrimaha siyaasadda kenya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qaadka telefoonada haddii aan siisaa kastay kusoo kaakaceen maqalka idaacadda iyo hadalhayntu dhegeystaha qadka telefoonka ugu jira waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba joogtaan qadka telefoonka u hore fursadda siinaya soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
cusmaan dacr ibraahim xagardeer subax wanaagsan subax lamid ah
nabadaan kusoo kacnay alxamdulilah maqalka idaacadda oo kay aada iyo aad
maasha allah waa labana waan ku salaamaya mahadsanid cusmaan dacar dadka dhegeystahaasi uu mahadsan yahay xigaha kale dadka telefoonkan siinaya bal asagana saakasuu ku waabarisay asaga ehladiisa qaraabadiisa soo dhow walaal magacaaga
alo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu maxamuud daahir dhaqaneed bakadow seetahay walaal waan fiicanahay alxamdulilah
alxamdulilah labadan kuwa bariisanay mhm
masxaan shalankii maalag harsaankii waxba ma jiro aada iyo aad jilaan dheega maa bixin karaa abaar waa jirtaa mhm
ilaahay bixinle muslimiinta abaarta allaa naga soo biyo roob allaa na siiyo aamiin
marka alxamdulilah waa iska fiicnaa walaalo aad aada waad mahadsan tahay maxamuud daahir dhaqane wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga subax wanaagsan subax lamid ah ugaas cusmaan xasan dhagaxley baarax aye
cusmaan xasan dhagaxley cusmaanow soo dhowow cusmaan maasha allah maasha allah waan fiican alxamdulilah nabad baydan waad nagu barisayey haye
aad baa loo buraaqaysan howlahi sida loogu talagalay ku socdaan aada iyo aada maxaan ka damaashaad iyo xalfadaan iskaga jirnay soo dhaweynta nabiga soo sal allahu alay wasalam waa tahay
ala fiican yahay alxamdulilah mahadsanid saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
ولا وقالي أردن في السلام يا روري ونفسن بنت عبد البحر binti soo dhowow
لو قلوا ولا وقالي Mhm.
وقت عند الجوف أخوين أدان سألتي أو برجع عفمات أبني أوكي أحقي له بوغ مد السلام سبحانه وتعالى وصل قلت ربي نورنا الله نسيء ولا لكي محمد داهر بقن وحالي أروف تقوى عنه aada waad maaqsan tahay binti maaqsan tahay gabadhaasi maxamuud daahir dhaqane asagana subax wanaagsan baa laleeyahay inkastoo gaarisa uu joogo maxamuudow waan ku salaamayna anagoo badan waa tahay qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
halo salaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaalo yuusuf bakar waan ku salaam walaalo macaan
walaal waan kaa qaaday ugaas soo dhowow
waa dhaqano salaad oo kaasoo waxay taqojo toqojo miya
haa intay ka tirsantaa toqojo
waxay ka tartan tahay lagdheera gaarisa banaanay waay haa banaane banaane toqojo dhanka soo dhow walaal magaca waa dhegdheg sooma howlaha
alxamdulilah alxamdulilah walaalo saaka ilaahay baa mahadda sawrle howlaha aad iyo aad bay u kala degan yihiin jawiga aad buu u degan yahay cirka muu hooran yahay
ya cirka muu hooran yahay muu hooran yahay maasha allah maasha allah niya cirka waa hoorin yahay allah noo maarta noo keeno aad waad maaqsan tahay ninkaasi toqojo iga soo wacay haa hayo walaalo adigaa mudan aada iyo aada u mahadsan yahay ninkaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waa saaxib kale waa saciid cabdullaahi county wajeer saciid cabdulaahi wajeer soo dhow alxamdulilah rabbilcaalamiin wajeerna wadaan kula dariisanay mhm.
waxaa fiiriya u talagalay kula socdaan socodka gaadiidka amniga ganacsiga maqalka idaacadda star f m dhanka hawada markii anaga alxamdulilah rabbilcaalamiin dowra ay hawada saaran roobka ay qabilada masaan leenahay aada iyo aad dhanka hadaleynta waxaan leenahay siyaasadda sida adoo noo sheegta wargeysadana waa aqrisa arkabka sii shareer haysa Mhm.
waxaas moodaa county wajeer inay manuel maalinka dambe siyaasiin horle ay soo baxayn aada iyo aada
iyo siyaasiyiinta waxaan leeyahay dadka aan ugu baaqara gobolka waqooyiba in dad wax qabal la ay doortaan saciid aada baad umahadsan tahay saaxiib marka saaxiib idaacadda waxaan leeyahay jiro joog aada baad umahadsan tahay soo dhawo walaal magacaaga
Hello, David.
mm.
waa Axmed Cali Ramo iyo axmed cali ow soo dhawow saaxiib ma fiican tahay
Wasiirana si wanaagsan.
dhagdhag soo ma ahan
Aha, haye maxaa hadal haysaan
aad baa loo faacaya waa un eh, kuleylka muu wax hadda aan hadalnay nimada aad baa loo faacaya walaalo.
aada baad umahadsan tahay axmedow waa tahay axmed wuu mahadsan yahay soo dhawo walaal magacaaga
Asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
Waa Cabdikariim oo Fiilo kaala soo hadlay.
cabdikarin isyol oo ka waran
Alxamdulilah waa la wanaagsan yahay alxamdulilah nabadaa lagu baryay.
aada iyo aada haye
Walaahi ma laha jilaal kuleylkiisa alxamdulilah barwaaqo kale. Soo dhaweyntii rasuulka ku jirnaa alxamdulilah mawlid.
haye
Waa sidaa ilaaha mahadle dib ma sheegin kale nabadun.
aad baad umahadsan tahay anigaas isyol iga soo wuxuu mahadsan yahay warkii aad gowrar u maqli doontaan hadduu ibaaraale ka noqdo walaal soo dhawo magacaaga
bakadow waan ku salaamayaa waa mahamuur oo santa kojow kama dheer waad banaanay haye
waa kuu fiican inta heta alxamdulilah tamaam
maasha allah ani aos waay dabow maasha allah waay haye
waana iska fiican yahay rooba aad loo tagan yahay mhm
maasha allah aad baa loo dayay walaa dadka qaar waa iska mhm iibsinayaa dad qaar waa iska baashaaraya ma garat aad iyo aad baad umahadsan tahay saaxiib mahadsanid Ah, waa taa umaadsan yahay dhegeystayaasii qadka telefoonka u dambeeya ku mahadsan yahay meel walba joogan dhegeystayaasha idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysa ahlan wasahlan wmarxaban bikum salaam ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhammaan dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka hogaanka xalaad waa arrimaha gargaarka biniaadnimada iyo qaxootiyada dhegeystayaal oo maalin weliba talaadaha aada dhegeysataan dhegeystayaal barnaamijka intuu habada ku jira dhegeysayaal arrimo fara badan ayaa markaas isla gurfayn doonaa isla eegi do- doona weliba arrimaha gargaarka kasoo bilaabta labada kun sideed iyo tobankii ilaa sanadkan labada kun iyo koob iyo labaatanka arrimihii markaas ay dejisay ama ay qorshaysay hay-adda qaramada midoobay qaybteeda markaasi u n ocha waxyaalaha markaasi qaraarka waxyaalihii markaasi ay isla eegeen isla fiiriyeen isla qaada dhigeen iyo heerarka markaasi kala duwan oo nidaamyada heerarka caalamiga ayaan isla fiirin doonaa dhegeystayaal insha allah bidnahi tacaala ee qeybaha dambe waxyaalaha markaasi inooga soo baxo ayaan wada fiirin doona wada eegi doonaa iyadoo waajibaadka ocha wuxuu ka yimid dhegeystayaal waa labada kun sideed iyo tobankii qaraarkii ay soo wada saareen golaha guud ee qaramada midoobay afartan iyo lixaad waa afartan iyo lixaad iyo boqol sideetan iyo labaad ee december kun boq- waa kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii kaasi oo leh doorka hogaamineed ee xogayaha guud waa mid markaasi muhiim u ah waana mid markaasi la xoojinayo la hubiyo in markaasi u diyaargarow fiican dhammaan sidoo kalena lasla eego sidoo kalena si deg deg ah iyo weliba jawaab kicilin daafurnaan musiibooyinka dabiiciga iyo kuwa kale oo xaaladaha deg deg ah si wax looga qabto waxna loogu gaa- loogu gargaaro ayaa markaas laisla qaadal dhigay sidoo kalena hal meel markaasi lagu wada xariiqay sida qaramada midoobay qe- qeybteeda markaasi u n ocha ay ku soo saartay dhegeystayaal waana planning ama qorshe markaasi fog ay dejisay doorka iskuduwaha gargaarka ee dabcan deg dega ah ee e r c oo la sheegayo ama lo- amar- ama- ama la- marka la- la qorsheynayo waa xogayaha guud ee weliba guddiga joogtada ee wakaaladaha ee i a s c iyo hogaamiyaha iskudubaridska iyo weliba fududeynta barnaam- barnaamijyada bini-aadnimada ee gargaarka oja waxaa xafiiska bixiya kaalmadaha waa kaalmaha dhegeysan ku socota e r c iyo xogayaha guud iyo sika ay markaas ula kulmaan mas-uuliyiinta hogaamineed iyo weliba kuwa iskudu- oo kuwa iskudubidda ayaa markaasi muujinayaan in qaraarka ay qaramada mid oo qolaha guud ee qaramada midoobay ay isla qaada dhigeen isla fiiriyeen markii laisla fiiriyey waa kun sagaal boqol waa rab- dabcan waa afartan iyo lix een, ilaa iyo boqol sideetan iyo laba sida qaraarkooda uu dhigayo qaramada midoobay qaraarka g ee qaramada midoobay afartan iyo lixaad boqol sideetan iyo labaad wuxuu markaasi u xilsaaran yahay xo- dabcan hogaan cad iyo weliba door waa doorka iskudubidda ee e r c ee caalamiga ah gargaarka biniaadinimada si wax looga qabto baahiyada dad- eh, dadka arrimaha deg dega ay saameynta xooggana ku yaratay qaraarka ee qaramada midoobay mar weliba ay ku dejinayso dhegeystayaal waa sida markaasi qaraarkan ay ka- ay dabcan ay ku dejisay kagana hadlayso arrimaha gargaarka biniaadinimada waxaana markaasi qaraarkana dejiyay kun sagaal boqol sagaashan iyo kow labadii iyadoo markaasi looga hadlayay arrimaha bini-aadinimada iyo dhibaatooyinka soo noqnoqda mar weliba loogana hadlayo loogana fiirsanayo aayaha mustaqbalka waxyaalaha markaasi u baahan in wax looga qabto iyadoo jadwalka la dejiyay labada kun sideed iyo tobankii waa labada kun sideed iyo tobankii ilaa iyo labada kun iyo kow iyo labaatanka qaraarkaasi oo dhan weliba looga eegayo waxna looga qabanayo sidii wax looga qaban lahaa dhadka dhibaatada soo food saarto sanad weliba iyadoo loo fiirinayo loona adeegsanayo hanaankaasi iyo weliba qaraarkaasi ay dhammaan wada gaareen qaramada midoobay sida ay ku sheegayso hanaanka markaasi qaramada midoobey ee u n ocha u n ocha waxay markaasi kaga hadlaysaa kagana turjumaysaa hanaanka rasmiga wax kabedelka siyaasadeed ee dhanka dhibaatada degdega ah ee soo noqnoqoto waxay markaasi sheegtay in hay-adda ay fiirsanayso hanaanka saxda ah looguna hogaansami doono sida rasmiga ah ay u wada dejiyeen liskuna wada qorsheeyey hanaankooda ee qaramada midoobay sida ay ku xusan qa- qaraarka markaasi ay soo wada saareen ee qaramada midoobay ama golaha guud ee qaramada midoobay afartan iyo lixaad iyo boqol sideetan iyo labaad sida markaasi ku cad qaraarkooda waxay markaasi doorka ay sheegaysa in waajibaadkan wuxuu ku eg yahay dadka ay saameeyeen dadka gudaha ku barakacay barakacayaasha waa xaaladaha wax aan markaasi xooj- ay doonayaan inay xoojiyaan ee golaha guud ee qaramada midoobey la xiriira qaaradaha oo ay markaasi ku jiraan qaraarka toddobaatan iyo toddobaatanaad ee qoraha waa golaha guud ee qaramada midoobey ilaa iyo boqol lixdan iyo shanaad tani waxay markaasi waxaa kaloo oo si rasmi ah loogu aqoonsaday ee dabcan ajan- ajandaha dib u habeynta xogayaha guud arrimaha markaasi ay isla qoondeyaan isla fiiriyaan iyadoo dib loogu labanayo hanaankii markaasi wada saxiixayaasha ama ay wada saxiixeen kun sagaal boqol sagaashan toddobadii kaasoo xil- u xilsaaray e r c oo leh mas-uuliyadda iskudubidda guud ee caawinta barakacayaasha g a qaramada waa dib waa gu- golaha guud ee qaramada midoobey ayaa markaasi taageero u muujinaysaa loogu talagalay ajandaha dib u habeynta iyo wixii markaasi ka dambeeyey qaar- qa- dabcan qaraarada waa qa- qaraaradahaasi ama dib u eegista markii loo eego waxay markaasi ku nuuxnuuxsatay in doorka dhexe ee e r c ee iskudubiridka ilaalinta iyo weliba gargaarka barakacayaasha e r c oo ho- waa dabcan horyaal waa- waxaa uu markaasi horyaala horyaalnimada ee adduunka ee dadka ay saameeyeen xaaladaha deg deg ah iyo weliba in markaasi la- la teliyo ugu weyn waa talinta markaas ugu weyn la siiyo dadka dhibaatada ay soo gaartay oo dhammaan dunida meel waliba ay ka joogaan xogayaha guud ee dhammaan in arrimahaasi bini-aadinimada iyadoo markaas loo marayo e r c oja waxay markaasi kor u qaadaysaa codadka dadka ay saameyntaasi soo gaartay in la wada dhegaysto waxna looga wada qabto la tixgeliyo iyadoo hanaanka qaramada midoobe loo marayo waa dabcan qorshahan iminkan aan akhrinayna dhegaystayaal waxay soo dejiyeen labada kun siddeed iyo tobankii ilaa iyo labada kun koob iyo labaatankii in arrintaasi wax looga qabto lacagta qorshaha markaasi la dejiyey in habsamideeda wax looga qabto dunida meelaha dhibaatada ay ka taagan tahay wadamada markaas dhibaatada iyo holaacyada ama dhibaatada een, arrimaha biniaadinimada ay ka taagan tahay arrimaha meelaha xasiloon darada ay ka taagan tahay waxay oja waxay kor markaas u qaadaysaa biniaadinimada in wax ku ool ah wax looga qabto iyadoo markaasi loo raacay mabaadi'da rasmiga ah ee qofka biniaadamka ah qofka markaasi xuquuqda uu leeyahay uu u baahan yahay kagana baahan yahay qaramada midoobay in markaasi lagu tixgelinayo iyadoo kor markaas u qaadista xaaladaha si loo yareeyo baahida bini'aadinimada ay mar weliba soo noqnoqoto qaaradaha afrika qaaradaha markaasi asia ayaa ugu badan meelaha dhibaatada ay kas- ay kusoo noqnoqoto iyadoo halkaasi loogu dejiyey ha- laakiin habraacan waa dib u raacan waxay markaasi kaga hadlaysaa dunidoo dhan laakiin waxay markaasi diiraddana lagu saaraa qaaradaha afrika iyo asia halista iyo weliba nuglaanta dadka soo gaarto dadka waayeelada caruurta dadka xaamilo waa dabka hooyooyinka xaamilooyinka ah ama kuwa markaas uurka leh ayaa markaasi aad u fiirinayaan diiraddana ku saarayaan in iyadoo loo raacay hab- hab us- waa hab us- waa hab usuci- waa hab usami socodka in wax looga qabto halka heer caalami ah heerka gobolka iyo weliba heerka wadani ah oja ayaa shi- markaasi shiraysa ama kaga fiirinaysa in qodobada markaasi qaraarka golaha guud ee ee sagaal iyo tobankii disembar kun sagaal boqol sagaashan iyo t- waa kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii raacayso waxay markaasi doonaysa in xoojinta isku dubidda bini'aadinimada gargaarka deg deg ah ee qaramada midoobay ee a r s waa a slash r e s slash afartan iyo lix slash boqol siddeetan iyo laba wadada markaasi howlgalisha ama dabcan ho- waa wadada markaasi howlgelinta bini'aadinimada iskudubidaha istaraatiijiyadeed iyo weliba in xisaabtanka gaarsiinta howlaha bini'aadinimada heerka dalka e r c si dhow ayay markaasi u joogteyn doontaa la xiriiraha iyo weliba sida joogteynta ee meelaha wax ay ku gaarayaan iyadoo adeegsanayso qaramada midoobey ee united waa dabcan waa qaramada markaasi ay ku wada midoobeen dunida iyadoo markaasi loo fiirinayo habka iyo sida wax ku baxeen isku duwansho- waa dabcan isku duwaanshuhu degmooyinka iyo qaram- iyo qaraaradaha ee mid- waa dabcan qaarad- waa qara- waa qiriirada iyo- dabcan ay fiirinayaan qofka bini'aadamka ah bini'aadamnimada uu ugu baahan yahay gargaarka isku dubidda markii loo fiiriyo a r waa r c s slash h c r ee arrimaha la xiriira gargaarka bini'aadinimada oja waxay isku dubridda howlaha bini'aadinimada si loo hubiyo dadka ay dhibaatadu saameysay ayaa helayaan gargaar ilaa ilaalin ay ku baahan yihiin qofkooda qofka uu kaga gudbi karo marxaladda uu markaasi ku sugnaan jiray uuna kaga kaftoomi karo in baahidaasi uu kaga baxo waxay u shaqaysaa sidii looga gudbi lahaa ciqaab- dabcan caqabadaha markaasi soo hor soo food saaro dadka caqabadaha hortaagan gargaarka bini'aadinimada ay gaadhiid dabcan qofka lagu gaarsiinayo dadka ay saameeyeen dhibaatooyinka iyo weliba wuxuu siinayo hogaaminta abaabulka gargaarka iyo weliba khayraadka iyagoo markaas ka wakiil ah in nidaamka bini'aadinimada oja ma ahan hay-ad howlgal oo si toos ah markaas uga howlgalaan bixinta barnaamijyada samafalka iyo weliba qiimahe qiimaheeda lagu daray waa sida markaasi in wax looga qabto iyadoo loo marayo arrimaha rasmiga ee u degsan hanaanka istaraatiijiyadeed ee sanad waliba wax loogu qoondeeyo laakiin shantii sane hal mar ayaa markii loo fiiriyay sanad waliba qoondeynteeda waxaa loo fiiriyay sanad shanta sana iyadoo labada kun sideed iyo tobankii labada kun sagaal iyo tobankii labada kun iyo labaatankii labada kun koob iyo labaatankii waa afartii sane ee u dambeysay ayaa markaasi ay isku jaangooyeen loona fiiriyey meelaha markaasi duldaleelada meelaha dhibaatada ka taaga meelaha markaasi fudud in wax waliba baahiyada kala duwan ay ka qaban karaan meelaha iminkan u badan sida soomaaliya etoobiya iyo eritrea iyo sidoo kale meelaha koonfurta waa dabcan democratic republic of congo maali meelo fara badan iyo markaas ku ay iminkan ku jaangooyaan meelaha diiraddana ku saaraan xaaladaha ka taagan cakran ee mar waliba kusoo noqnoqda dunida doodaha caalamiga ah bixinta taageerida nidaamyada bini'aadinimada in fulinta waajibaadkeeda iskudibidda oja waxay markaas hogaysaa mabaadi'da bini'aadinimada ee adanaha ay ugu jirto iyo wax ka qabashada iyadoo markaas isdhexgal xoogan ku doonayso inay ku dhexgasho kuna milimto meelaha dhibaatada ku ogaato kuna soo saarto laakiin aysan dad kale uusan u meereynin oja waxay sidoo kale leedahay hogaaminta rasmiga ah ee qofka ay ku ogaan karto meelaha uu kaga baahan yahay meelaha waxba aysan ka soo gaarin iyo weliba waddamada ay markaasi ku badan yihiin saboolnimada waxay doonaysaa in ay ku jaangoyso ama sidoo kale meesha ka saarto dunida saboolnimada mar waliba soo noqnoqoto ee dadka barakacayaasha guraha gudaha ku barakacay ee dunida keliya ma ahan wadamada dhibaatada ka taagan ee colaadaha kuwa barakacayaasha waxaa markaasi ku barakici karaan daadad dhibaato kale musiibo ay soo gaarto iyo weliba wax kale oo markaasi dhibaato iyo weliba ulakac kale ee dowladaha markaasi ay ku sugan yihiin ama wadamadooda ay ku sugan yihiin ay kula kacaan laakiin hay-adda u n ocha waxay aaminsan tahay in kala duwanaanshuhu dabcan howlwadanadeeda bini-aadinimada waa hanti muhiim u ah iyo weliba intaas waxaa usii dheer ee ku leedahay in danayaashu waxay door ku leeyihiin badbaadinta iyo weliba ilaalinta noloshu inay sidoo kale yaraato dhibaatada aadanaha oja wuxuu markaas kor u qaaday habka iyo weliba waa hab usame socodka iskudubidda kuwaasoo ku furan qeybkeeda qeybaheeda kala duwan dhammaan kuwa ku qoseeya dabcan qoseeya jilayaasha samafalayaasha maxalliga iyo kuwa markaasi caalamiga u n h sidoo kale ixtiraamaysa waajibkeeda kala duwanaanshuhu howlgalka mabaadi'deeda qeybaheeda bini'aadinimada kala duwan ururada iyo weliba kuwa kale iyadoo markaasi dabcan lagu firina laguna qoondeynaya hab usame socodkeeda ee sanadaha labada kun sideed iyo tobanka labada kun iyo koob iyo labaatanka ee sanadkan dabayaqadiisa waxaa hay-adda qaramada midoobey u n ocha soo saaraysa sheegaysaa in loo fiirin doono lagu tixgelin doono laguna qiimeyn doono hanaanka markaasi lisku wada raacay loona fiirinayo laguna cuskan doono habka iyo weliba qaraar oo dabcan waxaalihii markaasi lagu wada gaaray laguna saxiixay sida markaasi ku cad habusamo socodkeeda iyo weliba hanaankeeda rasmiga ay loo fiirinayo sida waa dabcan diversity trust waxyaalaha markaas eega sheegayso in loogu hogaansamo u n ocha waxay isla fiirisay isla qoondaysay isla qiimo dhigtay dhammaan dunida meelaha dhibaatada ka taagan kuwa barakacyaasha kuwa waa dabcan i d b ska loo yaqaano kuwa markaas u baahan gargaarka bini'aadinimada kuwa markaasi dhibaatada xoogan soo gaartay isla howlahaasi ayay dhammaan doonaysaa in hal qof ay ka wada dhigaan balse loo kala qaadin waxaana la fiirinaya dadka sidoo kale ay u kala qaadi doonaan dadka qaxootiyada iyo sidoo kale dadka wadamadooda gudahooda ku barakacay sida tusaale haddeen usoo qaadana dhegeystayaal waddankani kenya haddii markaasi laga barakaco nairobi meel kale dibudejis dabcan loo sameeyo waxaa lagula xisaabtamaya waddankaasi kenya laakiin ma loo xisaabinaya dad qaxooti inay yihiin laakiin qaxootida iyo dadka markaasi barakacyaasha masla dabcan waxay doonayaan ama ay rabaan inaysan isla simin ay sidoo kale ka kala qaadaan ama kala qaadaan baahiyadooda kala goonidana ay u fiiriyaan ilan dadka qaxootiyada masraf dabcan ma safri karaan ama sidoo kale magaalo kale kama shaqaysan karaan gudaha meelaha loogu talagalay xerooyinkaasi ma ahine inkastoo wadanka dadka ku barakaceen ee meel walba ay aadi karaan sidoo kalena ay ku socon karaan waa kuwa barakacayaasha i d b ska sidoo kale meelo kale ay kaga soo shaqayn karaan laakiin hal door kama wada ciyaari karaan yaan haddana la leeyahay waxaa sida markaasi qaramada midoobay hanaankeeda u degsan markaa fiiriso qaramada midoobay iskudubidda u n ocha waxay markaas rumaysan tahay in dabcan ee iskudubidda howlaha dhinacyada kala duwan as-aaska iskaashiga guul markaasi leh in laga gaaro u n h doorkooda iskudubidda iyo barnaamijkeeda ahaan awood markaas u siinayso inay ku filiyaan howlahooda iyagoo markaas raacaya shaqaalaheeda gargaarka sida in markaas wax loogu qabto iyadoosan loo maraynin dadka dalaalayaasha ama kuwa dalaalka ah wax markaas aan habooneen ama war aan habooneen ama wax war sax ahaan habooneen ku saabsan dadka qaxootiyada aysan kasoo gudbanaynin waxaana markaasi ay doonaysaa in lagu tixgeliyo ayna cagaheeda markaasi ama dadkooda lugaha ugu tagaan kuna ogaadaan baahiyada qaar ee kala duwan iyadoo adeegsanayaan shaqaalaheeda gaarka iyo kor u qaadista kalsoonida dadka ee dabcan isdhexgalka xoogan ay ku doonayaan samafalayaasha waxaa markaas ay doonayaan in sectorka ama dabcan ay doonayaan inay isku keenaan qeybta bini-aadinimada qeybta samafalnimada ee wax looga qabanayo dadka qaxootiyada u n ocha waxay weli markaas doonaysaa kaalinteeda doorka ee hanaanka ay u marayso inay isku dabarido ay sidoo kale wax kaga qabto iyadoo markaas raacaya firqooyinka kala duwan sida r s c iyo h r c waa h c s ee arrimaha la xiriira gargaarka bini-aadinimada waxaa sidoo kale fiirinaysa e res waa e slash r e s slash afartan iyo lix slash boqol siddeetan iyo laba waa hanaanka markaas gargaarka degdega ee qaramada midoobey oo horaan u dejisay loona fiiriyey loona cuskanayo ad- arrintii markaasi qaraarkii golaha guud ee qaramada midoobey ee dejisay sagaal iyo tobankii disembar kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii u n ocha ayaa iminkan waxay markaasi doonaysaa inay isla fiiriso waxyaalaha u hirgelay waxyaalaha markaas aansan u hirgelin meelaha markaasi dhibaatooyinka ka taagan tahay dadka qaxootiyada kuwa barakacayaasha iyo weliba waxyaalaha markaasi u- noocyada kala duwan ee hay-adaha kala duwan ay kala qabtaan meelaha ayada gaabadka ay buuxisay shantii sane ama afartii sane u dambeysay labada kun sideed iyo tobankii sida hanaanka ku cad weliba qaabkooda markaasi qayb istaraatiijideed ee ee stratig waxaa loo yaqaan strategic plan ay u dejisay wakhtiyadaasi qaxootiyada waa habka rasmiga ay doonayso inay dhammaan ku xaliso kagana gudbo marxaladaha soo noqnoqda ee ku aadan dadka barakacayaasha iyo sidoo kale dadka qaxootiyada waxa ay aada u danaynaysaa sidoo kalena ay aada u fahamsan tahay inay markaas isdhexgalka wax xoogan eh, isdhexgalka xoogan ay kusoo ogaan karaan kusana soo- kuna soo saari karaan dhibaatada iyo gaabadka xoogan ee ka taagan iyo baahida mar weliba soo noqnoqoto ee qaramada midoobay ee mar weliba ay ka dayriso deeriska ayaa soo noqnoqda iyadoo haday tahay in dabeelo ay ka dhacdo wadamada kale iyo ama sidoo kale inay daadad ay ka dhacaan ama sidoo kale in abaar xoogan ay ka dhacdo in ay markaasi cayayaan ama locust waxyaalaha markaasi soomaaliya ka dhacay iyadoo u baahan sidoo kale laga sugaanin in arrimo deg deg ah loola qabto waxaana wakhtigaasi sheegaysaa in u n ta qaybteed markaasi u n ay isla kaashanayaan dadka markaasi ay qusayso sida hay-adda beeraha adduunka ee faw iyo sidoo kale hay-adda markaasi cunada adduunka w f waa w h o waa w f b ee dhammaan isla kaashan karaan sidoo kalena isku qiimeyn ay samayn karaan hanaanka wax ka geli karo iyo wax sidoo kale wax looga soo celin karo isku jaangooyn xoogan dhinacyada markaasi ee iyadoo isku soobood arrimaheeda ay tahay in hay-adaha qusayso ay wax kaga qaban karaan hadday tahay dhanka qaxootiyada waxaa isla- waxaa ay isla kaashanayaan hay-adda u n ocha iyo hay-adda markaasi dadka qaxootiyada u n h c r waxayna f- la fiirinaya sidoo kale la dirsaya la qiimeynaya waxyaalaha markaas dadka ay u baahan yihiin hadday tahay cunooyinka hadday tahay markaasi dadka meel in dib markaasi meel kale loogu dejiyo iyo weli hadday tahay markaasi bacahii ay u baahnaayeen dadka marka guryahooda ku sugan yihiin waxyaalaha markaasi basic needs waxyaalaha dadka asaasiga ay u baahan yihiin waxay isla ka waxay iska- keliya iskala kaashanayaan hay-adda qaramada midoobey u n h c r Hay- hay-adda u n h c r-na waxaa sidoo kale la sii kaashanaysa hay-adaha markaasi hoos imaan sida hay-adda cunada adduunka w f b hay-adaha markaasi caafimaadka iyo kuwooda kale laakiin waxaa isla- isla qiimeynayaan iyadoo markaasi la baalmaraynin sidoo kalena la fi- een, hanaanka u degsan iyo weliba qaraarka ay golaha qaramada midoobay horaantii ay dejiyeen kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii in hay-adda qaramada midoobey u n ocha ay fiirinayso waxaa keliya soo booda inay wax kaga qaban karaan kagana bedeli karaan baahiyada soo noqnoqoto hay-adda waxay markaasi doonaysaa in isla kaashi ama iskaashi xoogan ay kaga qabato wax kabedelka loona raacayo iskudubisha waa arrimaha iskudubidda bini-aadinimada loona cuskanayo r c waa r c s slash h c s sida arrimaha ku aadan gargaarka bini-aadinimada u n ocha waxay markaas isku dirada howlaha bini-aadinimada si loo hubiyo dadka ay dhibaatadu saamaysay ay helaan gargaar ilaa inta u u baahan yihiin gargaarkooda waxay markaasi doonaysaa inay ka shaqayso sidii looga gudbi lahaa caqabadaha hortaagan gargaarka bini-aadinimada ka- iyo weliba ka shaqaysi- ka shaqaysiinta in ay dhammaan ay ku wada gaaraan waxaalaha bini-aadinimada dadka ay u baahan yihiin idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan waa maalin talaada ah arrimaha gargaarka bini'aadinimada iyo qaxootiyada iyo weliba warbixinta riboodka ay soo saartay qaramada midoobay qaybteeda u n ocha ayaan isla fiirin doonaa iyo walxa- waxyaalaha markaasna muhiimadda ku jiro iyo dadka waxyaalaha aysan ka fahamsaneen hanaanka u degsan iyo weliba qaraarka ay markaasi ay ku- ku shaqayso hay-adda qaramada midoobay qaybteeda u n ocha iyo meelaha markaasi diiradda ay saarto dadka saameynta soo gaarto waa kuwe ma dadka markaas wadamadooda barwaaqada ay tahay mise kuwa markaasi aad u liidato wad- aad u liitaan wadamadooda idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari dhegeysta faahfaahin macluumaad fara badan aad sii maqli doontaan ama sii dhegeysan doontaan biidn illaahi tacaala dhegeystayaal ee ku saabsan arrimaha gargaarka ee qaramada midoobay qaybteeda markaasi u n ocha ha iska badani mowjada si aad u hesho warar saxan warar sugan iyo sidoo kale qaramada midoobay waxyaalaha kala duwan ee ka soo saarayso qaraarada iyo weliba dadka aada u daneeyo arrimaha gargaarka iyo bini-aadinimada dhegeystayaal dhawaataa isku soo noqod wanaagsan idaacadda star f m xaalad waxaa dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka biniaadinimada dhegeystayaal idaacadda star f m waxaana markaasi ku guda jirnaa qorshihii markaasi hay-adda qaramada midoobay ee qeybteeda u n ocha iyo waxyaalaha markaasi kala duwanaa ee soo saartay iyo habka wax ay dooneyso in wax ku qabato sanadkan dabayaaqadiisa iyadoo markaasi tixraacayso fiirinayso hanaankii qaramada midoobay ee markaasi ay dejiyeen kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii afartan iyo lixaad waa qodobka markaasi afartan iyo lixaad ee general assembly ee g a loo yaqaano resolution ama dib uxalinta ama dib markaas wax aan xal loogu keeno dadka dhibaataysan barakacyaasha haddaba iyadoo tobanaanka sane ee lasoo dabcan dadaal xoogan ay ku muujinaya hay-adda qaramada midoobay iyo weliba dhanka horumarineed bartamihii labadi kun toddoba iyo tobankii ilaa iyo boqol iyo afartan milyan oo qof ayaa markaas u baahnaa gargaar binaadinimada sida hay-adda qaramada midoobey ay ku tixraacayso kuna ogaanayso tiradaas waxay ku sheegtay in isku celisaan laba boqolkii markii loo fiiriyay heesare usii kacda inay ahayd toban sano ka hor maanta oo dabcan sanadahan u dambeeyey waxay sheegaysaa qaayadda qaramada midoobey in arrimo dad gaaraya lixdan iyo shan milyan oo qof ay si qasab ah markaas ku barakaceen colaado rabshado cadaadis iyo badankooda markaas waxay ku barakaceen dalkooda oo dhibaataha halkaasi ka holcayo tirada markaasi sii kordhayso ee barakacyaasha ayaa weli markaasi ka barakaca sanad weliba ama xitaa tobanaan sano markii dib loo fiiriyo inay dib usan ugu laaban wadamadii ayse kasoo barakaceen oo dhibaatada kasoo holisay ama dhibaatadii kasoo saartay dhanka kale cimilada isbedelka durba dabcan waa barakaca mid markaas ugu weyne dhanka dhankan dhaqaale ee dhibaato u keeni karo sidoo kalena kobaca dhanka dhaqaalaha wadamadaasi aan soo kobci karin waxaana markaasi ku sheegaysaa in ay dhibaatada sii horeyso ay dhibaatada weli sii taagan tahay walwalka dhibaatada walbahaarka iyo sidoo kale ayaa kusii badanaya dadka dhibaatada wadamada markaas wadamadooda kasoo barakaceen dhibaatadana waxay sheegaysaa hay-adda qaramada midoobe qeybteeda hay-adda u n ocha in markaasi xaaladaha wadamadooda ay wadamada markaas ay ku sugan yihiin aysan la qaadan karin colaada loolanka kheyraadka dabiiciga iyo sidoo kale khatarada kale ayaa markaasi aada ugu sii badanaya wadamadaasi iyadoo sidoo kale ay fiirinayso tixgelinayso ayna dooneyso inay isla kaashi ee xoogan ay la wada gaaraan wadamada dhibaatada ka taagan iyo hay-adaha qaramada midoobay midooda midda ugu sumcaada badan iyo weliba midda saameynta ku yeelan karayso midda markaasi arrimaha gargaarka biniaadinimada fiirin karto oona sidoo kale qusayso xaaladaha badankooda haweenka iyo weliba gabdhaha yaryar ayaa si aad ah saameynta xoogan kasoo gaari karto markii loo fiiriya dhanka ragga xaaladaha deg dega ah iyo weliba masiibooyinka deg deg ah iyo weliba falalka markaas rabshadaha ku salaysan jinsiga ee jinsiyada ee waa s g p v waa waxaa badanaa markaas lagu sameeyaa ciqaab la-aan oo markaasi aan habsamiraaca rasmiga ah hanaanka qaramada midoobey ee geneva aysan u degsaneyn waa kuwa markaasi jinsiga lagula kaco iyadoo dadka sida cadaalada ah aan helin waxaana keenaysa cadaalad la-aanta dhibaatada wadamadaasi ka taagan oo hore usii kacaya ama sidoo kale dhibaatada colaadaha khatarada iyo weliba loolanka dhanka kheyraadka iyo weliba cuniyarida ay qofka ku keeni karto inay hilmaamaan arrimaha markaasi sharciga maalgelinta waxqabadka hay-adda qaramada midoobey ee binaadinimada ayaa markaasi sare kasii saareysaa ama sare usii dooneysa inay kasii saarto waajibaadka ee markaas weligeed ay u jiri jirtay ama sidoo kale oo u jiri jireen ama siin jireen dadka biniaadanka arrimaha gargaarka biniaadinimada u baahan laakiin baahida biniaadinimadaasi markaasi kordhaysa ayaa ah sida hay-adda qaramada midoobey ay ku sheegayso bixitaanka maalgelinta la heli karo iyo weliba awoodda hadda jirto si loo dadka gurmud loogu fidiyo inkastoo ay dadaal loo galay nidaamka casriga ah wax kaqabadka waxtarka ee u bedeli karo ama loogu bedeli karo dhibaatadooda marxaladeed ay ku jiraan maalgelinta guud ee racfaanada biniaadinimada ee qofka ay doonayaan inay wax kaga fahmaan kana qabsadaan kana gudbaan boqolkiiba ay ku sheegeen wadar ahaana shuruudihii ay hoos dabcan ugu sii dhacay ama waqtiyadii markaas lasoo dhaafay labaatankii sana waxaana ku sheegtay inay hoosudhac xoogan aysan weli ka gagaarin laakiin inta mararka qaar hoosudhac xoogan ay dareemi karaan wacyigelin xoogan ee warbaahinada loo mariyey ayaa markaasi u fududaysay oo si weyn oo u xadiday biniaadinimada kartida nidaamyada si loo dabcan loo dabalo baahyada sida oogdabansii xoogeysanayso waxaana markii loo fiiriyo waqtidii hay-adda qaramada midoobey ee qabsatay ee ka dambeysay labada kun sideed iyo tobankii ilaa iyo sanadkan labada kun kob iyo labaatanka waana afartii sano u dambeysay sida hay-adda ay ku sheegayso waxay ahaydda nidaamyada markaas qorshaha ay ku dejisay ay ku tilmaamtay afar iyo labaatan dhibic laba bilyan ee dolarka maraykanka ah ee sare usii qaad abid taasoo ku sheegtay in waxqabadkeeda weli uu kusii yaryahay iyadoo meelo fara badan ay jiraan in wax looga qabto laakiin xitaa deegaanadaasi ama degnim- dabcan deg- ee, deeqsinimada ah oo wax loogu bixinayo ayaa markaasi ku sheegtay in farqiga maalgelinta ayaa hadda ah mid ballaaran ma aha keli ah in wax loogu qabto dadka shakhsiyaad qaar ah ama wadamo qaar ah laakiin waa dunida markaasi dhan kaga turjumayso weliba kuwa markaas wadamadooda caadiga ah dala- waa dagaalada iyo dhibaatada ka jirin laakiin baraka xoogan ama dhibaato xoogan ay ka haysato dhanka faqriga ama poverty waxaa loo yaqaano waa baahiyada guud ee markaasi ka baxsan maalgelinta la heli karo laakiin wada- dabcan wadada saxda ah baahida looga gudbi karo isku celcelisaan waqtiga in loo baa in loo baahan yahay gargaar biniaadinimo sidoo markaasi wadamada kale ay iskala kaashanayaan waa kuwa markaas buraaqa sooranka maraykanka canada ingiriiska iyo sidoo kale Aust- ee australia iyo sidoo kale wadamada markaasi jarmalka faransiiska ayaa ka mid ah marka marka do- kuwa ay doonayaan in duurkooda ay ka ciyaaraan heerarka celcelis ahaan hay-adaha dhexdooda waxay markaasi ku sheegtay in ay jawaabaha rasmiga u baahan yihiin biniaadnimada wax loogu qaban karo kuwaas doonayaan in jawaabo rasmi ay helaan ama sax ah ku aadan wakhtiga wax lasoo gaarsiin karo wakhti aan wax lasoo gaarsiin karin laakiin aysan noqonin kuwo markaasi rajo ku nool ah xaaladaha degdega ah ee markaasi u baahan ayaa ku- ay ku sheegtay qeybaheeda eh, in ay markaasi kheyraadka biniaadanka- biniaadanimada ay wax badan ay meelo fada- badan ay ku jirto waxaana markaasi loo cuskanaya loo qaadaya wadada rasmiga saxda caqabadahaasi waxaa barbar socdaa isbedelada wanaagsan ee awoodda leh ee leh ee maxalliga qaranka gobolka iyo weliba caalamka si loo markaasi loogu diyaargaroobo loona maareeyo dhibaatooyinka ay sii kordhayso ee markaasi mar weliba dal- dhaliilo fara badan ay kasoo saareysa hay-adda qaramada midoobey qeybteeda markaasi hay-adda u n ocha waxaana ay sheegaysaa in dhowanka waa dhanka markaasi kobca dhanka dhaqaalaha ee markaasi xu- ee dhibaato xoogan ay ka haysato laakiin iskudubaridiga waxay tilmaamaysaa oona qeexaysaa in meelo fara badan ay u furi karto wadooyin sax ah kana heli karaan nidaamyada casriga ah ee qofka uu kaga gudbi karo dhibaatada bini'aadanimada aragti cusub waayo aragnimada iyo karti uleh karti ulaanshuhu nidaamka sanfalka caalamiga ah ayaa u baahan wax qoto dheer sidoo kalena istaraatiijig iyo weliba hanaan casri ah degsan in loogu sameeyo oja ayaa sameysay guulo muhiim ah oo sanadihii ugu dambeeyey oo la- oo la keenay dad badan oo ka mid ah markaas jilay- jilayaasha oo marka soo jilay dabcan soo gaaray ee x- ee xayndaabka maalgelinta bini'aadanimada horumarinta farsamada iyo weliba isgaarsiintu waxay siisay dad badan hab markaasi si ay usii dhiba- eh, eh, dib ay ula markaasi dabo- ama u- u daboolaan baahiyada qaar si- siinayso warcelin sax ah iyo weliba howlgal waa howlgal markaasi ballaaran taasoo ku sheegtay in isticmaalka ay kordhayso wareeja- waa dabcan wareejinta ku salaysan lacagaha cadaanka ah ee markaasi ku siyaso jadka dhibaatada kasoo gaarsan oo barakacayaasha ah ee biniaadanimada u baahan awood iyo doorasho ku jirta gacmaha dadka ay ay sameeyaan waxay taageero suuqyada maxalliga ah ay sii kor- sii- sii kordhaysa qabashada dhaqaalaha iyo dhaqan dhaqaale waxay tani micnaheedu tahay in gacmaha qofka aansan la qabanin sidoo kalena asaga go-aan uu ka gaaro waxa meelaha markaas u fiican meelaha aansan u fiicneen qofka shaqsiga uu soo qaato soo xusho in hogaankiisa wax badan uu kaga bedeli karo qofka ay dhammaan dadka ay jecel yihiin in soo wada doortaan waxa ka bedelkana ay u baahan yihiin kawntiyadooda ama sidoo kale ismaamuladooda ama sidoo kale wadamadooda sida hay-adda qaramada midoo- qaramada midoo kaga hadlayso halkan halkan kama hadlayso hal wadan gooni ah dhammaan laakiin waxay kaga turjumaysaa kaga hadlaysaa aana fiirinaysa hanaanka rasmiga saxda ah u degsan ee hay-adda qaramada midoobey qeybteeda u n ocha isla fiirinayaan nidaamyada casriga ah, caalamiga ah ee dhammaan loo kala qaadayn inkastoo laakiin ay u fiirinayaan wadamada dhibaatada xoogan ay ka haysato kana taagan u baahan isbedel xoogan loona marayo hanaanka rasmiga istaraatiijiyadeed ee golaha qaramada guud ee qaramada midoobey ee g a general assembly si sax ah loo sii sii daal- dabcan loo sii saadaaliyo khatarada si fiican loo qiimeeyo si loo iyo weliba baahiyada si dhaqso ah loo falanqeeyo fulinta waajibaadka oja iyo weliba shaqooyinka muhiimka ah xaaladahan si ayaa isbedelaysa waxayna u badan tahay inay markaas bedelo eh, jiirka ama jiilka dambe ay k- markaasi k- kasoo gaari karaan ama sidoo kale soo gaari karaan dhibaatada markaasi wadamada qaarkood ka taagan sida qaaradaha afrika oja oo hoosheeda markaasi qa- wato ama wa- iska wadato dhanka ururada heerka waxaa muhiim u ah in markaas la dejiyo ahmiyado cad ah ama ahmiyado cad ah oo ah markaasi diiradda saar eh, markaasi u saari kara meelaha markaasi faa-iida isbarbardhigi kara caawinada si loo daba- si markaasi loo fiiriyo dabaalada ay baahiyada markaas sida ugu wax wax ku oolka wax looga qaban karo wa looga gudbi karo dhibaatadaasi isin isan u helin qaarkood waxay leeyihiin awood wax ku ool ah xafiisyadeeda gudaha markaas oja waxay u baahan tahay in ay xoogga saarto kordhinta howlgalka wax ol- ol- oo dabcan olinimada ah kor u qaadista wada shaqaynta weyn leh wa- dib iyo weliba in markaasi loo helo in qaab habsiga waa dabcan qabsiga ama ha- iyo la qabsiga qaabkeeda howlaha xaaladaha gaarka ah oja ujeedadood waa in markaasi sidoo kale ay ka jawaabto kaalinta oja ee adduunka isbedelaysa ee koob iyo tobanaad isbedelada ku yimaado qeybaha barnaamijyadeeda iyada oo loo is- kobcinayo ruux hal markaas abuur- dabcan abuurnimadiisa iyo weliba taageerida cusub iyo weliba qaabkeeda taag- ee gargaarka ee soo baxaya waa inay markaas filaysa isbedelada oo sinaysa hogaanka fikir fik- fikir fikirkeeda kaga duwan qeybta biniaadinimada sidoo kale waxaa markaas loo fiijinay waxaa loo fiirinaya markaas shaqada eh, dhaqdhaqaaqnimadeeda waajibaadkeeda iyo weliba daafurnaanteeda caalamiga ah ee markaas ha- hanaanka saxda ay ku shaqayn karaan iyadoo tixraacayaan hanaanaha muhiimka u ah dadka qaxootiyada markaasi ku sugan iyo weliba kuwa markaas guryahooda ku sugan oo aan qaxooti ahayn sidoo kalena yihiin dad barakacyaal ah dhammaan waxay markaasi sheegaysa hay-ada qaramada midoobay in wal sax ah ama xal ah loogu heli karo arrintan ku aadan qaramada midoobay iyo sar- sarowka- sare u kaadi- qaadisteeda ee kobcinta dhanka dhaqaalaha dadka barakacyaasha iyo kuwa qaxootiyada humanitarian waxaa hay-ada markaasi hay-ada biniadamada humanitarians eh, waxay doonaysaa markaas in sinaanta jinsiga iyo weliba xoojinta ka qayb qaadashada dadka ay saameeyeen bini- dabcan bini-aadanimada wareeg barna- waa dabcan barnaamijyada wareegeeda ayaa markaasi ku sheegay in uu uu- u dubdhexaadka u yahay oo osha markaasi u- u- ocha ay wadato ee dhawaanshahoodu xiriirka saareynsa u- waa ocha shaqaalaha iyo weliba qiimaha iskudubidda isbedelada muuqaalka dhu- dhu- dha- dhaxalgalka waa muhiim ayuu u leeyahay ama ay u leedahay hay-adda u n osha in wax badan ay ka qabato kana ogaato kuna dhiirigeliso muhiimadda rasmiga saxda u baahan iyadoo loo maraya loona cuskanayo wadamada dabcan ras- ee madax- madaxdooda sida tusaale oo kale madaxweynaha dalka farmaajo iskama qaban karaan ilaa iyo amar fara badan ay ka helaan sidoo kalena ay isla qiimeeyaan isla qoondeeyaan arrimaha muhiimadda ay u baahan yihiin dadka soomaalida iyo weliba kuwa barakacyaasha dhib- dadka markaasi xorodhaqatada kuwa markaasi beeraleyda ah ee wadanka soomaaliya halkay wax kasoo galaan iyo halkay wax ka ogaan iyadoo markaasi iga- looga faa'iideyn karo una heli karaan qarshe markaasi dhammaystiran oo sax ah sida hay-ada qaramada midoobey rasmiga ee saxda ee u n ocha ay ku sheegayso maadaama ay ka- ka- ay kan tahay in qarashaad ay ay kala duwan tahay qarashaadka kulanka biniaadinimada ama sidoo kale kulamada biniaadinimada ay kaga hadlayaan diirada ku saarayaan waxay ku waqiyaan awoodooda rasmiga ah ay muddada u baahan yihiin in wax ka- wax kaqabadka ay soo saaraan sidoo kalena soo shaabaxdo annaankii yoolkooda mustaqbaleed ay doonayeen uduudista qulqulka macluumaadka wanaagsan ee falanqaynta iyo weliba hab- iyo weliba habab loo habeeyey iskudubidda oo la joogteeyey iyadoo loo xoojinayo dadaalada maalgelinta biniaadinimada iyo weliba qalabka jawaabta bini- biniaadinimada waa in markaasi si fiican eh, markaasi loogu habeeyo duruufaha gar- gargaarka ah oo ay markaasi ku jirto oyna difaacaan waxayna markaasi ka howl- ka howlga- eh, ka howlqabaan awoodooda iyo weliba jilayaasha dhul- dhulka adduunyada oo ay markaasi si xawli ah u u koraan ama u socdaan waash- warbaahin dabcan warbixinada bulshada ayaa markaasi tilmaamaysa in teknolojiyada casriga rasmiga ee saxda ay tilmaamayso qaadaysana inay ku taageeri doonto kagana fahmi karto sida ku cad dhegeystayaal arrimaha u degsan hanaanka rasmiga ee hay-adda qaramada midoobay qeybteeda dhegeystayaal arrimaha gargaarka ee bini-aadinimada waa tahay idaacadda star f m ayaa dhegeysaneysaan arrimaha gargaarka biniaadinimada dhegeystayaal haddaba baadiyaha dabcan waa baahiyada markaasi eh, jaba- waa jawaab celista rasmiga ee maxalliga ah ee dooneyso inay kaga qa- eh, qeyb kaga qaato saaxiibadeeda aqoonta dhanka markaasi iyo eh, d- ku leh in wax- in fikir celinta iyo waxsoo saarista farqiga u dhexeeya baahida ay biniaadamada iyo kuwa la heli karo ayaa sidoo kale kaga hashahadayo hay-adda u n osher warbixinteeda qodobada dhadheer ama warbixinta dheer ay soo saartay maaligeynta waxaa markaas u baahan tahay dadaal loo xoojiyo si loo sugo mid cusub ilaha dhaqaalaha iyo in markaasi la hormariyo hal abuurnimada maalgelinta nidaamyada iyo weliba aal- aaladaha iyadoo eh, loo hubinayo isticmaalka ugu waxda badan ee kuwa ku jira tayada iyo weliba waqtiyada ah, dabcan macluumaadka ee muwaadiniinta iyo weliba dowladaha wadamada deeqda bixiya ay bixinayaan waxa ay markaasi ku bixiyaan maalgelinta xaaladaha deg dega ah ee biniaadinimada iyadoo markaasi loo marayo canshuuraha iyo weliba miisaaniyadda qaranka waa in la siiyaa waa in markaasi la sii wadaa wana- wa- wanaajinta eh, xooji- xoojinayso islama xisaabtanka isticmaal isticmaalka maalgelinta ee ocha oo ay markaasi ku jirto doorkeeda eh, maareynta c e r f iyo weliba c p e waa c b p f iyada iyadoo markaasi kaalin muhiim ah markaasi ka qaadan doonto arrimahaasi marka la eego tirada si kordhayso ee la xidhiidha is- iskahorimaadka xaaladaha deg dega ee biniaadinimada iyo kuwa markaasi la xiriira xadgudubyada biniaadinimada iyo xuquuqul aadanaha shirka do- doorka u n ocha oo u doodayaan dadka ilaalinta ayaa markaasi ku mu- u muhiimsan sidii hore kani waxay markaasi gaar u tahay muhiimadda iyo weliba dhibaatooyinka la ilaaway dadka qa- rayidka ah oo ay markaasi ku jiraan shaqaalaha samafalka iyo samafalka ee kaabayaasha dhaqaalaha sida isbitaalada iyo weliba dh- kolonyada ay- aad- wax loogu qaado ayaa leh markaasi eh, dabcan kaalin markaasi xoogan ay barnaamijkooda qaar ka mid ah u adeegsadaan u adeegsadaan barnaamijyadan joogtada ah oo markaasi weeraro xo- xoogan iyo weliba dhibaato xadidan lagu qaaday eh, helist- dabcan helitaanka gargaarka ah dalka oo ay dhibaatada saameysay iyo saameynta shaqaalaha ama shaqada b- dabcan biniaadanimada si aad ah waa si aad ah markaasi halis u ah e r c waxay markaasi ku tirsan tahay in ay ka badan t- markaas weligeedna xogayaha guud ee dowladda xubnaha ka ah iyo dadka markaasi ay sameysay si ay uga doodaan korqaadista ee hogaamiya waa dabcan hogaaminta herarka biniaadinimada sharciga weliba mabaadi'da oo ka wakiil ah dhammaan howla- howlaha biniaadinimada dhegeystayaal waa arrimaha markaasi hay-adda qaramada midoobey qeybteeda u n osha ay dowladda ku saareysa kaga hadlayso sidii isbeddel xoogan ay ku keeni lahayd sidoo kalena loo fiirin doono afartii sano dhibaatada ka taagneyd waddanka gudihiisa iyo kuwa markaasi caalamka ah haddaba dhibaatada markaasi gudaha markaasi qaarkood ay ku barakacayaan hay-adda markaasi qaramada midoobey u n ocha oo fiirinayso sidoo kale daryeereyso arrimaha biniaadinimada maxaa markaasi ay kula gudboon ay kula tahay dadka fikir ahaan in markaasi qaramada midoobey ee qaybta u n imikan u n ocha ay u baahan tahay in wax ka- ka qabato sidoo kale dardargeliso ee wadamada markaas dhibaatada ka taagan haddaba qaarada africa ayaa u badan meelaha markaas culeysyada ay ka taagan yihiin dhibaatadan ay ka taagan yihiin inkastoo dadka sidoo kale aysan fahansaneen hanaanka rasmiga saxda qeybaha kala duwan ee qaramada midoobey ku shaqeyso laakiin waqti iyo xisaab iyo weliba joogteen ayay dhammaan ku wada shaqeeyaan waana hara- ha- waana sida markaas keentay in warbixin dhammaystiran ay dhinacyo fara badan taabanayso ay soo saareen hay-adda qaramada midoobey iyadoo markaasi aysan kala qaadin sidoo kalena fiirinin wadamada iyo sidoo kale jinsiga qofka meeshuu kasoo jeedo iyo weliba halku degan yahay dhegeystayaal waxa dhammaan ay miis ka wada saaran yihiin sidii wax looga qaban lahaa waxna isbeddel xoogan lagu keenin lahaa dadka dhibaataysan dadka dhibaatada xoogan ay haysato dadka waayeelada ah oo caruurta iyo sidoo kale ee dadka xamilada ah ama gabdhaha xamilada ah in ay helaan markaas nafaqo dhammaystiran ee wax ku bedeli karaan noloshooda u heli karaan loona marinayo hay-adda markaas u n ama u marin karto hay-adda u n ocha waa sida markaas hanaanka ay ku degeen ama ay doonayso inay wax kaga qabto kagana badasho kagana gudubto dhibaatada marka waliba kusoo noqnoqota dadka dhibaatada ka haysato rootiga oo dabcan waa xalaha markaasi qofka uu soo saran karo sida ahaan ama u siin karto rooti ahaan ama waxyaala qofka uu noloshiisa kusoo dhacsan karo ilaha dhaqaalaha uu meelaha uu kasoo geli karo kuna horumarin karo noloshiisa waxa ugu yar hata ahaatee rooti waxaana tayadana markaasi doonaysa in dhammaan ay ka wada sinaadaan waqtiyada macluumaadka muwaadini dabcan muwaadinka qofka ah ama kuwa dowladaha dhibaatada kasoo gaara kuwa ka- ku barakacay wadamadooda ama kuwa gudaha ku barakacay iyo kuwa markaas wadamada kaga soo tegay wadamo kale qaxooti ku yihiin ayay hay-adda qaramada midoobay sheegaysa inay markaas u kala qaadi doonto loona fiirin doono dhibaatada iyo wadamadiisa kaga soo kicisay iyo wad- wadanka markaas martidu ku yahay waxyaalaha u baba- u u baahan yahay waxyaalaha asaasiga waxyaalaha markaas qofka u bartay uusan heli karin markuu wadan kale imaado isagoo markaas aan awoodi karin sidoo kale inuu shaqaysto waxay sidoo kale sheegaysaa maalgelintan in waxyaala fara badan ay ka saacidin doonto canshuuraha iyo weliba miisaaniyadda qaranka waa in si markaas si- si ay sii wadaan wanaajintiisa waa- iyo sidoo kale xoojintiisa isla xisaabtanka is- een, ee, xisaabtanka isticmaalka maalgelinta ee ocha oo ay ku jirto doorkooda muhiimka ah ee c e r waa c e r f iyo c b waa c p p f iyadoo markaasi kaalinteedan qofka uu ka qaadan karo halkaas uu kasoo saari karo wixii muhiim ah ajendaha oo for humanity ayaa markaasi dejinaysa in ay q- dabcan qariirada wadadaasi taasoo hagejin doonto nolosha malaayiin qof oo ku jira eh, dhibaatooyinka bini-aadinimada ee maanta markaasi ka jirto qaar kamid dunida oo ay aada u yaraatay dhibaatadaasi gudaha mustaqbalka haddii hore loo fiirin ama sidoo kale loosii wadan e r c iyo ocha waxay yeeli doonaan inay sii wadaan hogaaminta iyo weliba iskudubaridka isbedelada waafaqsan natiijooyinka kaasoo soo baxay shir dabcan madaxdii bini- dabcan maba- ee, barnaamijkan ba- ee, bini-aadinimada ee u baahnaa ee adduunka labada ah si waa adduun waa waal two dhegeystayaal sida uu ku xasan ama ku qorayaan tusaale ahaan jiidka cusub ama jiilka cusub ee markaasi soo socda jiil maahan dhegeysta, waa jiilka cusub ee soo socdo in markaasi ay fahmi doonaan ama sidoo kale ay ku adkaan doonto inay fahmaan hanaanka dunida ay u socoto ay isku badbedelayso goortana iyo shaqada markaasi la xiriira barakacayaasha inaysan heli karin ihel ilaalinta weliba ah- ah- axdiga qofka ama shakhsiga qariir darasnimadiisa qofkaas oo ku keeno in wanaag markaas u helo uuna kaga gudbo dhegeyste haddaba maxay tahay q- waxyaalaha markaas ugu muhiimsan ee raadinaysa hay-adda qaraabada midoobay u n ocha iyadoo markaas ay warbixin dheer kasoo diyaarisay qaramada midoobay kagana hadlayso dhowr fara badan ku dir- ee dabcan kaga hadashay arrimaha gargaarka arrimaha markaas bini-aadinimada arrimaha dadka barakacyaasha waxaasoo dhan markaas ay ku tixgelinaysa kagana hadlaysa kuna dhiirigelinaysa dadka inay tilaabadaasi ku dhaqaaqaan ama ay ka gaaraan dhegeystayaal haddaba qodobkeena dooda dhegeystayaal haddaba hay-ad ma lagu tiirsanaan karaa maloliba ayagoo markaasi fiirinaya qorshaha higsiga fog higsiga fog may ku shaqeyn karaan sidoo kale may fahmi karaan dadka dareemayaasha waa sida dad- dadka u baahan arrimaha gargaarka arrimaha markaas u baahan dadka inay dib dad- kuwa barakacayaasha iyo kuwa markaasi qaxootiyada ah haddaba wadamada qaar dabcan may ku noolaan karaan arrimo gargaar ah hadday gargaar uusan jirin dabcan waxay markaasi dadka dareemi karaan maxayna tahay arrimaha markaasi looga gol leeyahay in sanad afar sanaba hal mar qorshaha iyo qaab istaraatiijiyadeed loo soo dejisiyo dadka iyadoo markaasi wadamadooda ay sidoo kale iskaafin karaan ama sidoo kale qaab istaraatiijiyadeed dadkooda u dejin karaan warbixin dheer ee qaramada midoobey soo saartay qaybteeda u n ocha afartii sane u dambeysay labada kun sideed iyo tobankii ilaa iyo labada kun kow iyo labaatanka waxyaalo fara badan ee kaga hadashay dhanka biila-aanta cuniyarada iyo sidoo kale iyadoo waa dhibaatada qallaasaha isku- iska-horimaatanka barakacyaasha qaxootinimada waxaasoo dhan ay diiradda ku saartay kaga hadashay laakiin waxay sheegtay inuu u baahan tahay weli gargaar bini-aadinimo oo sidoo kale wax looga qaban karo dadka barakacyaasha ee qaxootiyada waxaa dunida u baahan ilaa iyo lixdan iyo shan milyan oo qof oo gargaar u baahan labadii kun toddobiyo tobankii waxaa ku baxday sida hay-adda qaramada midoobay ay sheegtay dad gaa- lacag gaaraysay afar iyo labaatan dhibic laba bilyan oo doolarka maraykanka waa lacag aad u tiro badan dhegeystayaal iyadoo sanadahan markaasi soo socda hay-adda qaramada midoobey qaybta u n o j ay doonayso inay isla kaashi xoogan ay sameeyaan waxna looga qabto dadka barakacyaasha iyo qaxootiyada haddaba dadka barakacyaasha ee gudaha markaas wadamadooda ku barakacaya dadka qaxootiyada ma laisla barbar dhigi karaa seena lagu kala qaadi karaa dhegaystayaal kuwa barakacyaasha waxay u baahan yihiin arrimo gargaar sidoo kalena cunno u baahan yihiin waxay sidoo kale u baahan yihiin dhanka ammaanka waxaa sidoo kale u baahan yihiin biyo arrimaha asaasiga iyo waxaana markaasi ee qutulduruurigooda maalinlaha ay ku heli karaan halka kuwa dadka markaasi barakacyaasha ah sidoo kale ay ku xayirmanayaan qeybahooda kala duwan ay sidoo kale ay kaga bixi karin sidoo kale ay kaga shaqaysan karin wadamo meelaha markaasi deriska ama wadamada kale laakiin wadamo wadankaas wadankaasi qaxooti ku yihiin haddaba sidee markaasi ha- loo midayn karaa ama hay-adda qaramada midoobey dabcan arrimaheeda qorshaheeda ay wadato waa sax laakiin habka u degsan waxaa markaasi qaar ay aada u dhaliilayaan inay markaasi ay higsi fog ay markaasi qabsadeen oo sidoo kale ku fog tahay dadka qaar waa sida ku- dunida markaasi barakacyaasha qaarkood haatee dadka dabcan dab- dadka barakacyaasha ah iyo sidoo kale kuwa markaasi wa- ee qaxootiyada ah ma laisla barbardhigi karaa hanaanka iyo weliba inay markaasi ha- ay- hal wax markaas ay shay markaasi la wada siiyo dhammaantood haddii dadka barakacyaasha laba boqol oo kun oo doolar la siinayo ma habboon tahay in sidoo kale dadka qaxootiyada iyaga- iyagana markaas in la siiyo laba boqol oo kun oo doolar waa sida sida markaasi loo kala saari karo dadka barakacyaasha iyo sidoo kale dadka markaasi qaxootiga ah arrimahaas ayaan barnaamijka dhegeystayaal inta yar waqtiga soo yar soo hartay dhegeystayaashan qaadka telefoonada u furaya bal sidii markaasi ugu muhiimsan looga gudbi karo barakacaha qofka dadka wadamadooda ku barakacaya iyo sidoo kale dadka qaxootiyada ah in markaasi laisla barbardhigi karo in sidoo kale in laisla barbardhigi karin adiga fikirkaada iyo aragtidaada iyadoo markaas aan soo dhageysanay dadka qaxooti dabcan hay-adda qaramada midoobay meelaha markaasi diiradda ay saarayso meelaha markaasi doonayso in qarashaadka faraha badan ay ku baxaan meelaha markaasi ay leedahay inay u baahan tahay in taageero xoogan lagu siiyo laguna gargaaro dadka iyadoo fiirinayso habka iyo saxda ah meelaha ay markaasi ay ka- dadka ay kaga nugul yihiin dhammaan dabcan sidee markaas u kala- loo kala qaadi karaa dadka barakacyaasha iyo sidoo kale dadka xerooyinka qaxootiyada markaasi dunida markaasi ku jira iyo weliba kuwa dalkani kenya eh, kuwa kakuma iyo sidoo kale dhadhaab iyo kuwa markaasi wadamada kale ee joogaan uganda iyo sidoo kale kuwa rwanda joogaan kuwa yemen ku xareysan kuwa etoobiya ku xareysan tusaaleho kale kuwa etoobiya waa dad barakacyaal ah oo gudaha markaas wadankooda ku barakacay dhibaato iyo weliba colaado markaas ciidamada federaalka etoobiya ay ku qaadeen kuwa oo kale iyo weliba kuwa markaasi qaxootiyada ku sugan yemen iyo kuwa markaasi ku sugan kuwa kenya ma isla fi- ma hal meel baa markaasi laisla fiirin karaa oo hal shay ama hal weel baa markaasi lagu quudin karaa mise waxaa habboon in markaasi lagu kala qaado in weelalka markaasi loo kala badiyo loo fiiriyo in qaxootiyada iyo sidoo kale weelka kale ee markaasi u baahan yahay ama u baahan yihiin dadka barakacayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal iyadoo aan fiirin doono graafiga waxyaalaha markaasi ay isla fiiriyaan ay sidoo kale isla soo dhigeen isla qaada dhigeen hay-adaha qaramada midoobay iyagoo markaas isla- isla kaashanayaan isla fiirinayaan hay-adda markaasi cunada adduunka w f b hay-adda markaasi qaxootiyada adduunka ee w u n c r iyo hay-adda markaasi beeraha ee faw dhabcan waa inta markaasi isquseeyo waa inta markaasi ee markaasi laamaha kala duwan usi kala bixi karaan iyadoo sidoo kale hay-adda meesha ay ka maqan tahay caafimaadka adduunka w h o dhammaan waxay markaasi iswaafaqayaan sidoo kale isla fiirinayaan isla dirsanayaan isla qiimeynayaan hanaanka iyo weliba has- habsam- u socodka rasmiga ah wax markaas loogu qaban karo loona fiirin karo iyadoo marxaladaha kala duwana loo fiirinayo waxaana markaas eegayaan fiirinayaan meelaha dhibaatada ay ka taagan tahay sida markaas laisku jaangoon karo dadka barakacyaasha iyo sidoo kale dadka markaasi ku dhaqan ee xorooyinka qaxootida dunida waa kuwa markaasi dhibaatada haysato oo markaasi qaxootiina markaasi qofka dareemayo halka qofka markaasi asagana barakaca ah gudaha wadankiisa ku barakacay oo asagana xasilooni uu dareemayo laakiin wuxuu aadi karaa meeshuu doono siduu kalena meel- meel kale uu kaga soo shaqaysan karaa laakiin waxaa kaga soo shaqaysan karin culeys xoogana dadka fuuri karaa dadka qaxootiyada fiiri dhegeysta markaan isla fiirino hanaankii waxay leeyihin markaas la isla ee isla dejiyeen hay-adda qaramada midoobay iyo weliba garafiga maxaalaha markaasi la xardhay ama la qor- la qoray dhammaan laisla fiiriyey laisla eegay in markaasi gaabadka lacagaha faraha badan ee markaas u be- u u baahan yihiin ee eg markaasi ku eg tahay inay daraasaad xoogan lagu sameeyey laguna ogaaday in baahi fara badan ay jirto waxaa markaasi halkan lagu soo qa- qaaday ama sidoo kale lagu soo sharxay dunidoo dhan lagu qaaday wadan welibana halkiisa ayaa la dhigay indonesia waa qeybta markaasi ee dabcan asia halka markaa fiirisa qaaradda africa waa arkaysaa waxaa sidoo kale fiirinaysaa qaaradda markaasi latin america australia ayaa fiirinaysaa dabcan waxaasoo dhan waa lagu kala qaaday iminka waa la fiirinayaa haddaba markaa fiiriso dhanka western and central africa dakar iyo senegal waa meelaha markaas ayagana sidoo kale wax u baahan fiiri mali burkina faso calaamada ayay saareen waxaa sidoo kale ay saareen naja waxaa sidoo kale ay saareen eh, eh, kar waa sidoo kale eh, waxaa sidoo kale d r c ay calaamad saareen chad ay calaamad saareen soomaaliya ay calaamad saareen dhanka etoobiya ay calaamad sa- a- a- calaamad ay saareen waxaasoo dhan waxay kaga turjumaysaa inay markaasi qaaradda afrika badinkeeda ama badinkooda ay u baahan yihiin arrimo gargaar ah laakiin qaxootiga dhammaan kuma- kuma badno wadamada markaasi wadamo kale kasoo qaxay waxaa ka mid ah sida eh, kusoo qaxay wadankani kenya iyo sidoo kale eh, yemen iyo sidoo kale waxaa ka mid ah wadanka markaasi uganda dad qaxootiye ay joogaan laakiin dadkan gudaha markaasi ku barakacay ayaga markaasi la mid ma ah kuwa wadankaasi ku jooga ee- ama u joogo inay nabadgelye halkaasi u eh, u helaan wadankooda markaasi dhibaato ama xasilooni darre ka taagan haddaba qaarad markaad fiiriso isku celcelis ahaan dhibaatada iyo lacagaha u baahan iyo waxyaalaha markaasi loogu gudbi karo loona darsi karo loona siin karo waxay markaasi qaadanaysaa waqti feer hi- oo waqti dheer iyo hiigsi fog ayay markaasi ku qaadan kartaa in isbedel markaasi horle haddana loogu dib loogu laaban karo loona heli karo in markaas haddana in qofka barakaca gudaha wadankaasi ku barakacay ileen hay-adda markaasi waxaa waajib ka saaran in dhammaan ay wada co- qudiso dadka halkaasi ku dhaqan iyo kuwa markaasi qaxootiyada iyadoo isku isku jaangoynayso ilaan cadaadis xoogan ayay markaasi la kulmi kartaa haddii ay dhinaca markaas u xag- eh, u badato ay qaxootiga iyo dadka markaasi gudaha markaasi ku jira ee barakacyaasha ah aysan wax heli karin waxaa markaasi ay heli karaan ama cadaadis ay ka- ka heli karaan dhanka dowladaha waxaa markaasi ku qasbanay- ku qasbanaanayaan inay markaasi marka hore fadhi ay yeeshaan wada fadhiistaan kadibna wax loo ogolaado dadka barakacyaasha in dowladda ay markaas ayaga loo marayo waxna loo siiyo loona marayo hay-adaha markaasi lanqaarta cas sida red cross dhegeystayaal waa sida markaasi u habboon waa sida saxda ah haddaba markaad fiirso sidoo kale dhankaasi ee southern and eastern africa nairobi kenya waa qeybteeda markaasi ayaa calaamad ayadan markaasi ka saara markaa fiiriso suudaanta etoobiya eritrea suudan yemen ayaa ka mid ah dhegeystayaal meelaha markaa fiiriso keliya waa meelaha markaasi ay kaga duwan tahay in markaa fiiriso badan ay dhex- dhexda kaga dhacayso kaga marayso dhanka sacuudi carabiya iyo kuwait syria turkiga halkaasi laga sii gelaya laakiin halka ay iska qabanayaan middle east and sidoo kale north african waa egypt iyo kayro waa Cai- waa egypt dhankeeda waxaa markaasi keliya halkaasi badda aysan iska qaban karin oo sidoo kale dhexdooda ay ka xiran tahay wa- laakiin wax yaroo, eh, xariiqo yar oo keliya yar aada u yar ayaa markaa halkaasi ka dusaysaa iyadoo usii baxaysa dhankaas iyo syria waa meelaha jordan ay dhibaatada ka taagan tahay oo ayadana ee dad aada u- u tiro badan ay kaga soo qaxeen kaga soo baxeen ama kaga soo tegeen kuna imaadeen wadada dheer ay soo qaadeen fiiri waxay soo mareen dhankaas halkan ay kasoo waa dabcan kas- taasi kasoo baxeen waxay soo marayaan dhanka syria waa meelaha ay dhibaatada ka taagan tahay qax iyo barakaca ay kasoo bilaabatay hay-adda qaramada midoobey waxay leedahay markaa waxay sheegaysaa inay dhanka kor u baxeen lebanon halka hoosna ay usoo da- daadegeen ilaa ay jordan qeybta markaasi gacantada ama gacanta markaas ay qabanayso ee, bidixda ah jordan qeybteeda halka dhanka baddana ay kasoo dusi karaan u mari karaan qeybta kale xigta ee fog ilaa iyo turkiga ay u mari karaan griiga halkaasay kaga sii bari karaan ilaa iyo georgia halkaasay kaga sii bixi karaan dadka waxaasoo dhan waxay kala daadsan yihiin dunida meel walba dadka qaxootiyada ah waana sida markaasi hay-adda qaramada midoobey waqtigeeda ama sida he- ay ku soo saartay ee is- iyadoo isla fiirinayso ee sidoo kalena ay fiirinayso qariiradaha ama waxyaalaha markaas ay dadka i- isku kala dusi karaan ama u fududayn karto in qofka uu noqdo qof markaasi eh, eh, eh, inuu u baxo ama uu noqdo qof qaxooti ah aan usoo laabanno wadanka soomaaliya soomaaliya qeybta markaas dee costral line waa dadka markaas gacanka markaasi ee dhanka badda ah markaa fiiriso qeybta hoose iska qabanayaan kenya iyo southern and eastern africa meelaha markaasi la yidhaahdo etoobiya ayadana bannaanka iska taalla qeyb markaasi dhexe ee yemen ay iska qabanayaan iyo sudan iyo eriteria halkaas ayaa dhammaan way is wada qab- way- way is- way is qaba- way isqabanayaan dhammaantood halka badda dhammaan ay ka geli karaan kana dusi karaan una geli karaan dhanka sacuudi carabiya isla sacuudi carabiya markaad dhexdada aad gasho qeybta kale ay kaga dusi karaan dhinaca kale ee badda waxaa fiirin karaan gadar iyo sidoo kale united arab emirate isku taga imaaraadka carabta halkaas ahyana ay kaga bixi karaan afghanistan ay kaga ka- kaga geli karaan ilaa iyo bakistan ilaa wadamada markaasi pacifica loo yaqaano oo qofku ka geli karo dhegeysta haddii qofka uu doonayo qaxooti uu ka noqdo laakiin habkan ayaa marka qofka u mari karaan dadka qaxootiyada laakiin tani dunida ayaa markaasi fajac ku noqotay ee kaga digaysaa hay-adaha qaramada midoobey qeybteeda u n ocha u n ocha weli maxay fiirinaysaa markaasi farqiga u dhexeeya dhibaatada dadka muhaajiriinta dadka qaxootiyada markaasi dareemayo iyo dadka markaasi barakac ah qofka haddii suudaan markaa barakac uu ku noqdo way ku adkaanaysaa inuu markaasi uu baxo Een, dabcan haddii dabcan daadad iyo dhibaato iyo dabeelo qaar ay ku dhufato wadankiisa ama magaaladiisa waxaa laga yaabaa markaas in bara- barakacaasi uu gudaha uu asaga ku xasiloodo ama sidoo kale dowladda ay gurmad usoo la soo gaadho iyo weliba hay-adaha kale halkaas laga yaabaa inuu dego laakiin haddii colaad iyo dhibaato ay ka dhacdo waxaa qofka suudaan ku sugan iyo qofka eritrea ku sugan iyo qofka etoobiya ku sugan gaxan mar buu gooyin karaa dhanka kale u goyn karaa ilaa iyo dhanka kale uu ka gaarayo ay Ethio- oo dabcan uu ka gaari kara dhanka kale ee sacuudi carabiya waana midda markaas qofka uu ku adkaanayso ama sidoo kale qofka uu ku noqonayo markaas inuu noqdo qaxooti hay-adda waxay markaasi haddana la markaas haddana lasoo cusboona lasoo darsaysaa dhibaato kale iyo weliba in ay aruuriso lacag si dadkaas wax loogu qabto dadka haddana meesha kuma sii ekaanayaan way kaga sii tegayaan qaar hadday tusaale usoo qaateen hadday yihiin ee- ee, dabcan dad barakac ah ama sidoo kale dad ee, muhaajiriin ah ama dad sidoo kale qaxooti ah hadday ku sugan yihiin wadankaasi sacuudi ee, wax loogu qaban karo waa dhanka kalean fiirinayna saaxiibayaal waxay markaasi hadday yihiin dad laba boqol ah gaarayaan ma sii joogayaan dadkaasi waxaa keliya laga yaaba dadka inay halkaa ku baaqi ku noqdaan ama sii joogaan dad gaaraya konton haddana way kaga sii baxayaan waxay haddana usii gudbayaan dhanka kale sida hay-adda qorbixinteeda qaramada midoobey ay kaga dhegeyst dhegeystayaal waxaa dabcan dadka ku dheeraanayaan markaa fiiriso ah, meesha ugu badan dhibaato kasoo gaarayso qeybta markaasi yurub ay dadka ay wadada dheer u qaadayaan waa did markaasi hay-adda qaramada midoobey u n ocha iyo sidoo kale hay-adda socdaalka adduunka i o m ay isla kaashanayaan isla fiirinayaan kagana hadlayaan in ay tahay mid markaasi musiibo qofka ay kasoo gaarto uguna badan dadka inay ku haligmaan waa dadka qaxootiyada waa dadka markaasi eh, muhaajiriinta waa dadka markaasi doonayaan wadamada kale inay galaan warbixin dheer oo halkan ay kaga hadlayaan meelaha markaasi xafiisyada kala duwan warbixinada kala duwan ee mar waliba kusoo dhaca ay yihiin meelaha markaasi sida eh, central african waa dabcan central african republic iyo sidoo kale democratic republic of congo iyo sidoo kale waxaa ka mid ah eh, kuuriyada democratic republic of republic of kuurian waxaa ka mid ah sidoo kale palestinian waxaa ka mid ah meelaha xafiisyada sida deg deg ah kaga soo dhacaan arrimahooda iiraan ayaa ka mid ah in markaas ay ka helaan warbixin rasmi ee sax ah in dhibaato ay ka soo gaari karto meelaha beru ayaa ka mid ah colombiya iyo weliba venezuela barbardhoos ayaa ka mid ah dhegeystayaal barbardos ayaa ka mid ah haiti ayaa ka mid ah honduras ayaa ka mid ah meelaha sidoo kale keliya ma aha in qaaradaha afrika iyo sidoo kale qaaradaha eshiya ay dhibaatada kale ka taagan tahay laakiin barakac meelaha qaar way ka jiraan haba u badnaatay kuwa afrika iyo weliba kuwa asiya ama eshiya dhegeystayaal haddaba warbixintan waxay markaasi ka turjumaysaa markii loo fiiriyo qeybaha markaasi warqabadka ah kusoo dhici karaan dhibaatada ka taagan in markaasi shan markii toban markii loo fiiriyo shan markaasi inay kaga soo jeedaan qaadar- qaaradaha markaasi asia iyo africa halka kuwa kale ay ku yar yihiin waxaana markaasi loo fiiriyaa haddana in loo fiiriyo qeybta markaasi arrimaha gurmadka degdega ah waxaasoo sh- dhan waxay markaasi qaabkeeda istiraatiijideed ay ku ha- ay isku soo wada jaangoysay sidoo kale isku soo koobtay hindisaheeda ee labada kun iyo sideed iyo tobanka ilaa iyo labada kun kow iyo labaatanka waxyaalaha markaasi soo boodi karo waxyaalaha markaasi qofka uu u baahan yahay garab inuu ku heli karo loona siin karo loona saadaalin karo waxaa qofka markaasi qofka ku bixi karo dadka kuwa qaxootiyada iyo sidoo kale dadka barakacayaasha waxaasoo dhan laakiin hay-adda qaramada midoobey haddana iyo qeybtada u n ocha waxay leedahay waxaadana isla kaashanaynaa in aan helno garab kale ee markaasi saddexaad iyo labaad sida hay-adaha markaasi qaramada midoobey sida hay-adda cunada adduunka w f b hay-adda qaxootiyada adduunka u n h c r iyo hay-adda markaas culimada faw hay-adda markaas waa beerahe iyo hay-adda sidoo kale in markaas caafimaadka la hela ayadana qoonto markaas kasoo go-do si markaas laiskugu jaangooyo halka gacan saddexaad markaas haddana loo sii baahan yahay sida wadamada kale ee barwaaqa sooranka mareykanka canada ingiriiska jermalka faransiiska iyo sidoo kale wadamada australia in ayadan haddana lacag kale laga raadiyo in sida dadka barakacayaasha dadka markaas haddana ah qaxootyada in haddana lacagtooda loo helo kuwaasoo loo siin karo baahiyada kala duwan ee qabaan in ay u helaan xal rasmi ah oo sax ah sida markaas waxaa ka mid ah cunooyinka iyo weliba kuwa markaas nafaqaysan kuwa isku dheelitiran iyo sidoo kale nafaqada caruurta ay u baahan yihiin hooyooyda hooyada iyo dhallaankeeda iyo weliba hooyada xaamilada ah dadka waayeelada ah dadka dhalinyarada ah iyo weliba dadka markaas shaqa la-aanta kuwa markaas u baahan gurmad kuwa markaas u baahan qeybta markaas daryeelka caafimaadka iyo weliba fayadhowrka waxaa sidoo kale u baahan yihiin sida hay-adda qaramada midoobe u n ocha ay ku sheegaysaa in ay helaan biyo nadiif ah ama biyo sax ah inay dadkaasi wada helaan oo saafi ah waxaasoo dhan haddii markaas wada helaan waxaa haddana usii baahan yihiin meelaha ay ka geli lahaayeen kuleylka iyo qawowga waa meelaha markaasi ay qofka uu ku hoyan lahaa hoygiisa in markaas uu helo howlihiiso dhan marka qofka uu helo waxaa markaas haddana ku qasbanaanaysa in bil weliba ama sidoo kale door weliba in haddana bishii ama labada mar loo kala qaado in qofka uu heli karo cunno markaas ileen ma haysto mana shaqaysan karo mana awoodo qofkii in markaas uu helo xaquuqdii markaas qofka uu u baahnaa oo dowladiisa ama wadankiisa oga baahnaa ma heli karo ilaan qofka wuxuu noqonaya qof qaxooti ah ama waxaa laga yaaba qofka inuu noqdo qof barakac ah oo markaas la hilmaamo waxayna markaas hay-adda qaramada midoobey sheegaysaa in dadaalkaasi oo dhan ay isla kaashanayaan wadamada wadankooda iyo sidoo kale iskala kaashanayaan shaqaalaheeda qaramada midoobey qeybteeda u n ocha ee isla fiirinayaan isla dirsanayaan kadibna loo qoondeynayo wadada saxda ah qofka uu wax ku heli karo isagoo dhibaato iyo weliba maskixiyan qofka uusan kasoo gaarin nolosha adag ama maciishada adag qofka uu ka heli karo qofka noqon karo inuu qof isku furo ama wada sheekaysi fara badan uu la yeesho waa tahay idaacadda star f m howta gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan gabagabadii barnaamijka aan soo gaarnay arrimaha gargaarka biniaadinimadii qaxootiyada ayaa soo dhegeysten iyo weliba waxyaalaha kala duwanaa ee qaramada midoobey ay soo saareen warbixintii dheereed ee qaramada midoobey u n oja ayaa soo dhegeysateen dhegeystayaal waa sanada labada kun sideed iyo tobanka ilaa sanada labada kun koob iyo labaatanka warbixinadii kala duwanaa iyo weliba meelaha markaasi faraha badnaa ay taabanaysay diiradda ku saaraysay ayaa soo dhawada dhegeysateen dhegeystayaal haddaba meelaha markaasi ay dooneyso in xoojinta iyo sidoo kale wax ka qabashada ay u baahan waxaa ka mid a ilaa iyo soddon waa labaatan iyo saddex wadan oo markaasi saddex qaaradood ee kala duwan ay ku kala jiraan waxaana markaasi dooneysaa in ay ku garfayso kagana kada hadasho wax ka qabashadooda waxaana toddobadaasi waa dabcan saddex iyo labaatankaasi looga hadlaa toddoba dabcan luuqadood oo kala duwan waxaana markaasi ay ku sheegtay in ay u baahan yihiin waxyaalaha markaasi loo yaqaano infographics iyo sidoo kale ilaa iyo qaraarada markii loo firiyo soddon waa saddex boqol koob iyo siddeetan isku celilishaan dhegeystayaal daatadii ama macluumaadka warbixinta markaasi ee bini-aadamada lasoo arooriyey yaa lagu sheegay ilaa iyo siddeed iyo toban kun oo markaasi xog markaasi isbeddel ah ee qafqa markaasi dhaatada macluumaadka kala duwan ay kaga turjumayso ilaa iyo konton iyo lix wadan dhegeystayaal oo u baahan operation and humanitarian respond dhegeystayaal ama wax kaqabadka deg deg ah ee u baahan bini-aadnimada qeybta markaasi cunada noocyada kala duwan aas-aasiga ilaa iyo konton iyo lix wadan dhegeystayaal inta markaasi u baahan arrimaha gargaarka bini-aadnimada ee relief web dhegeystayaal waxay gaaraysaa ilaa iyo bishii hal dhibic saddex milyan oo deg deg ah dhegeystayaal ma aha kuwa markaas caadiga ama basic iska ah maaha laakiin waa kuwa markaas standard ah oo markaasi u baahan deg deg ah wax looga qaban karo ilaa iyo hal dhibic saddex milyan oo wax qabad ah oo u baahan isticmaalka arrimahan dhegeystayaal waana mid markaasi ee ugu yeertay alats an alam dhegeystayaal waa inform dhegeystayaal oo markaasi qofka lagu wargelinayo dhammaan inay ogaadaan xaaladaha markaasi dunida ee isku badbedelayso dhanka kale markaad fiiriso dhegeystayaal waxyaalaha oja ay fiiriso ee iminkan ay qadarinayso kasoo bilaabata labada kun iyo labaatanka iyo sanadka labada kun kow iyo labaatanka lagu guda jiro waxay fiirinaysaa ee sidoo kale daraasaysay la dagaalanka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban ma aha mid wadan tan waa dunidao dhan iyo weliba abaabulkeeda iyadoo loo fiirinayo in qeybta markaas bini-aadinimada ee loo yaqaan global humanitarian respond qorshaha iyo wax kacabinta dadka loo yaqaan the vulnerable dadka maskiimaha dadka aan awoodin dadka waxyaalaha qaar iyo weliba saameynta xoogan uu ku keenay cudurka safmarka covid sagaal iyo toban ayaa haddana qaarada markaas ay fiirinayaan meelaha ku xoogan iyo dhibaatada ay aad haddana ugu liitaan sida markaas qaaradaha africa u n oja waxay fiirinaysaa haddana ay darsaysaa ama daraasaynaysaa dhibaatada xoogan ee qeybta biniaadinimada ee qeybta cudurka safmarka covid sagaal iyo toban ay kasoo gaartay dhegeystayaal waxay ugu magac dartay global humanitarian waa global humanitarian response plan to help the vulnerable people in the fight in the fight against the covid 19 partnership dadka markaasi xiriirka ay doonayaan in la sameeyaan sida dadka ganacsatada ah sidoo kale ku awoodaan ay qeyb markaasi wada ay ugu helaan sidii markaasi loo gaarsiin lahaa cunada markaasi arrimaha gargaarka deg dega ah dhegeystayaal ay wax qofka u helaan waxay sheegaysaa hay-adda qaramada midoobay step by step stepka ama lugta lugta markaasi in loogu dabcan loo qaado dadka wax looga qabto weliba kuwa markaasi groupka vulnerableka loo yaqaano sida dadka waaweyn da-da ah dumarka gabdhaha yar iyo sidoo kale dadka markaasi aan lixaadkooda dhammaystirneen ee loo yaqaano people with disabilities dhegeystayaal waxaana markaasi dooneysaa in ay markaasi jaangoynteeda ee qeybta markaasi deg dega ah horaan ay balaangaraysay ama horaan ay dejisay in markaasi iminka loo cuskado waxaana loogu qabto dadka dhammaan dhegeystayaal waxay dooneysa in loogu qabto waxaana tani dhegeystayaal sida horaan aan sheegnay ay daba socotaa hanaankii markaasi qaraarka qaramada midoobey ee horaan ay dejisay kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dhegeystayaal sagaal iyo tobankeedii decembar bishii ee qaramada midoobey ee geneva ay ku dejisay hanaankan ayaa markaasi dooneysa inay u sahlayso sidoo kalena xog fara badan ay ku heli karto iyo weliba dhammaystirnaan xoogan ay ku heli karto haddaba markaad fiiriso dhegeystay hanaanka kale ee wax ka qabashada sida markaas ay kaga degeyso waxaa loo yaqaana technical support for dabcan waxyaalaha markaasi deg deg ah ee technicalka u baahan waxaa ka mid ah sida wadamada markaasi bruni waxaa markaas la sheegaysaa ama sheegaysaa in sarow kaca waxyaalaha markaasi dhibaatada ee national disaster waa natural disaster ay markaasi qofka oo wadankaasi ugu badan yahay ama ku dhacay waxaa sidoo kale ka mid ah wadamada markaasi eriteria waxaa markaasi asagana abaaro xoogan ay ku dhufatay weliba cunayare weliba nafaqa darre sidoo kalena dhanka markaasi protection challenges ee halkaasi ka jirto sida markaas ama warbixinta qaar ee qaramada midoobey qoreyso waxaa ka mid ah dhegeysta dabcan wadanka etoobiya slow onset abaaraha iyo cudurada markaasi faafa ee disease outbreak loo yaqaano daadadka dhibaatada isku dhacyada iyo weliba intercommunal violence oo dadka markaas qomiyadaha ay isku dhacaan internal displacement waa i d pska waxaa loo yaqaana dhegeysa saameyn xoogan uu ku keenay wadankaas etoobiya waxaa kamid a sidoo kale wadamadaasi iyo sudan koonfurta sudan ee qoomiyadaha markaasi meelaha adag ama nolosha adag ay ku jiraan gudaha wadankaasi haddana usii dheer dhibaateyn iyo sidoo kale waxaa usii dheer ammaan darro iyo weliba daadad xoogan halkaasi mar waliba ka dhacay ilaa iyo sagaal boqol oo kun ayaa qof ayaa ku barakaceen oo saameyn daran kasoo gaartay cudurka safmarka covid sagaal iyo toban pandemic loo yaqaana dhegeystayaal hal dhibic lix milyan oo qofna ayaa markaasi guryahooda ka barakacay oo ku barakacay gudaha wadankaasi laba milyan oo qofna waxay markaasi ku nool yihiin xeryooyin qaxooti wadanka soomaaliya ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ay aadka qaramada midoobey usoo saartay dhibaatada xoogan ee ka hayrasato waxay sidoo kale soo sheegtay wakhtigii u dambeysay markii loo fiiriyo labada kun iyo labaatankii ilaa sanadka labada kun sagaal iyo tobankii labada kun labaatankii labada kun koob iyo labaatanka waxay marka markaas sheegaysaa in ay cayax xoogan oo molo kasta waxaa loo yaqaana dhegeysar uu markaas dhibaato uu ku keenay dalagyadii beerihii oo halkaas uu ku degay kuwaasoo ku joogtay cun sixir xu- sixir barar xoogan oo halkaasi kasoo dabcan wadanka soomaaliya uu soo fod saaray weliba dhibaato xoogan ee dhanka markaas daadadka mar weliba kusoo noqnoqda meelaha markaas webiyada shabeelle qarka jabsado iyo een, meelaha dadka ay degan yihiinna aysan markaas een, afuuri ad- markaas ama jooga sare dhul joogiisa sareeya aysan ka gelin halkaas oo dhibaato ay ku kacaan baraka xoogan ayaa hay-adda qaramada midoobey ku sheegaysaa hay-adda waxay markaas sheegaysaa ilaa iyo shan milyan oo qof oo soomaali ah ayaa u baahan arrimo gargaara biniaadinimo ah taasoo markaas kaga foganayso cabirka iyo waxyaalaha markaas kontaroolka oo qofka uu heli karo in uu kaga gudbo marxalada oo ku- oon- oo oo cudurkii loo fiiriyo cudurka saameyntiisa iyo dhibaatadiisa qaramada midoobey waxay sheegaysaa hal dhibic lix milyan oo qofa ayaa markaas daadadka xoogan ee dhegaha ku- dabcan ay dhibaato ku keentay iyadoo markii loo fiirinayo een, mar waliba ay kusoo noqnoqdaan waxaa markaas waxaa loo yaqaana protectorate disciplines ee kuwa waa laba dhibic lix milyan dadka markaasi laakiin ee dowladda gacanta ay ku hayso haddana isla sidoo kale hay-adahana ee dulmeer ay ka sameeyaan waa dadka barakacyaasha waxay gaarayaan laba dhibic lix milyan oo qof waxaan sidoo kale sheegaysaa in ay dhulkaasi meelaha fogfog sida puntland geyti ay ku dhufatay dabeeshii markaasi hay-adda qaramada midoobey sida ay ku sheegayso waxyaalaha fara badan ee dunida dhan ee cag- ee dabcan cakirnaanta ka taagan ayay dhammaan isku jaangoonaysa kaga hadlaysaa in dhibaatada mar waliba ay ka taagan tahay qaramada midoobey oo sidoo kalena xalkeeda ay mar horeba ay sii diyaarisaa laakiin ay kaga sii baaran degtaa iyadoo markaasi ay isla eh, kaashanayaan khubarada dhanka arrimaha quseeyo dadka deegaanka iyo sidoo kale cimilada oo markaasi marar qaar isbedeshay iyo cudurada oo faafa oo sidoo kale sii bato warbixino dheer kala duwan ay halkan kaga hadlayaan iyadoo markaasi nolosha qofka shakhsiga ee markaas qaxootiga iyo kan barakaca ah ay dhammaan u baahan yihiin wadamada dhammaystiran dhegeystayaal keliya ma aha ee wadamada afrika iyadoo waxyaalo fara badan iminkan looga hadlayo waxyaalaha markaasi horaan aysan dadka fahmaynin laakiin iminkan nolosha ay doonayso ama ay ku qasbayso nolosha in ay fahmaan dhegeystayaal idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal aad mahadsantihiin sida quruxda badan aad u dhegeysanaysaan oo la socotaan arrimaha gargaarka biniaadinimada ee qaxootiyada waxaana markaasi fiirinaya warbixintii markaasi qaramada midoobay ee soo saartay qaybta markaasi u n ocha ay kaga hadlaysay xaaladda degdega iyo xaaladda waxqaqabadka ee biniaadinimada ay markaasi u doonayso in lagu kala ogaado bal habsamo socodka iyo xaaladaha kala degan ay weliba maaraynta nolosha as-aasiga ee dadka barakacayaasha iyo sidoo kale dadka qaxootiyada dhammaan howlahaasi ayaa markaasi ay doonaysaa in ay habkeeda rasmiga ah ee sanadkan ay kusoo gebagabayso sidaas afartii sano ee u dambeysay ee labada kun iyo sideed iyo tobankii ilaa iyo labada kun koob iyo labaatanka dhegeystayaal halkaas ayaan kusoo afmaraya barnaamijka hogaanka xaaladda dalka ama xaaladda sidoo kale gargaarka biniaadinimada aan kusoo qaadano kusoo xulanno sha- dabcan waxyaalaha markaas ugu wanaagsan dana ugu jirta dadka qaxootiyada iyo waxyaalaha markaas aysan fahansaneen lacagaha qarashaadka markaas ku baxo sanad maalideedka mar waliba iyo dadka halkaasi lagu taageerayo iyo meelaha fogfog ee diiradda markaasi la saarayo aad ku ogaataan talaada weliba barnaamijka waxaa daadihinaya soo saarana anigu ah yuusuf bakad waad ku mahadsantihiin sidoo qurux badan dhegta u raaricinaysaan dhegta ama- ama u raaricinaysaan una dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka biniaadinimada waxaan filaya waxyaala fara badan inaad ka fahanteen dhegeystayaal waxaynu ballan ah maalinta brito hadduu ee bahraali ka noqdo waan awoodi waaya inaan dhegeystayaal qaar- qaadka teleefoonadan u furo ilaa iminkan way soo wacaan raalli hada dhegeystayaal insha allah waqti kale ay ka badan u diyaargaroob barnaamijka madasha iyo xamdi gurey dhegeystayaal inta ka hor waxay inaga tegay sidaasi nabadgelyo salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatu dhegeystayaal iska bedelin barna- dabcan mawjada si aad u hesho warar iyo barnaamijyo ku xiisa geliyo mar waliba wehelkaada ahaato star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystayaal sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhammaantiin